kunnaa waxaanu ahay naquulu kuwa yidhaahdo fi salaati salaada markaanu ku jirno khalfa rasuulilaahi sala allahu alay sl nabiga gadaashiisa assalaamu cala allahi assalaamu calaa fulaan hebel nabadgelyo allaha yeel saasaanu odhan jirnay wey markaan adxiyaasana salaada aan ku jirna wey faqaala lanaa nabigu faqaala lanaa rasuululahi wuxuu noo yidhi sala allahu aleyh wasalam daati yowmin maalin ina allaha ilaahay huwa salaam ilaahay asagaaba yani nabad yani huwa salaamu asagaa wax nabadgeliyo dusalaami nabadgelyada asagaa u maaliga oo nabadgelyaduba xaggiisay ka timaada fa idaa qacada axadukum xadkiin hadduu fadhiisto fi salaati falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilaahi wasalawaatu waayibaatu assalaamu calayk ataxiyaatu salaamyaalu lilahi ilahay bay usugnaaday wasalawaatu iyo waayibaatuna lilah assalaamu nabadgelyo calayka dushaada allah yeelo ayuha nabiyu waraxmat llahi wabarakaatu assalaamu nabadgelyo calaynaa dushaana allah yeelo calaa cibaadillahi saalixiin faidaa qaalahaa hadduu yidhaahdo kelimadaas assalaamu calayna wa calaa cibaadillahi saalixiin asaabad way asiibaysaa kulla cabdin addoon kulligii oo lilahi ilaahay u sugnaado saalixin wanaagsan addoonkaasoo fi samaa'i samada jooga iyo walard waa ducadde assalaamu calayna wa calaa cibaadillahi saalixiin addoon kastoo saalixay ducada ku dhexaysa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waa riwaayat ibni mascuud uma yatakhayaru markaasuu khiyaar yeelanaya meel masalati ducada maa shaa wuxuu doono ya riwaayadan dambena waa riwaayatu ibnu mascuud baa la yidhaha cabdullahi ibnu mascuud baa warinayo rawaahu lkhamsa shantii baa warisay muslim iyo bukhaari iyo asxaabu sunan baa wariyo marka laba siiqo soo hadda ma aha waxaanu marin ayahay uma yadcuu bima shaaa lidunya waalaakhira qabla salaami wa bihi qaala aljamhuur wa qaala abu xaniifa laa yajuuzu ducaau ila bima warada fi lkitaabi wasuna وqاaل شhاaفiعي وبعض أصحاabi mالك in تشhهd بن cabاs أفضل تشhهudka cبداللhi بن cabاs baa fadli badan waa لزiyaadة لفظ المباaرaكاaت وqاla جمهوuر الفقهاء والمحadiثiن iنa تشhهuda cبداللahi cبداللhi بن مسعوud أفضل waa لkdرة مkرiجihi ragga wariyey baa aad u fara badan مرحبا وqاaل الhاadaوyة niman haadaوya waxayba leeyahay أفضلha تشhهد عaلiيi رaضي الله عنه الذي cلمhu لwلdه علي بن حuسين رaضي الله عنه بسم اللahi wbاllaahi walxamdu lilahi wاlasmaaء اlxusnaa kulaha lilah ataxiyaatu lilahi wsalawaatu wadayibaat haadayiwadu saasay baa igu leeyay ataxiyaadka waayahay siiqooyin dhowr ahaa lagu wariyaa ilaa shan iyo lixba gaaraye mid alla midka aad ku ataxiyaasatabo way ansaxaysaa laakiin middan yani ziyaadada wadato alfaada dheeraadka a leh taasaa fadli badan bay leey maxaa yeele lafdiga dheer waa ziyaadatu macnan baa kusugan saasl rawahu amsa can kacb bni cujrata waxaa laga radi lahu anhu qaal kaana nabiyu wuxuu aha sal allahu alay slam yaquulu mid yidhaha fi salaati salaada markuu nabigu tukanayo allahuma salli calaa muxamedin wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacala aali ibraahim wbaarik ilaahu barakay calaa muxamedin wacala aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacala aali ibraahim inaka xamiidu majiid rawahu lhamsatu washaaficiy wlafdu lahu can cismaa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sallaynaa maca nabiyi sala allahu alayh wasalam fasallamnaa waan salaamo naqsanay xiina sallama markuu salaamo naqsay mar alla markuu nabigu salaamo naqsada umbaan anaguna salaam naqsa yani salaamtu inay arkaanta salaada ka mid tahay ayuu xadiidku faa'iidinay rawahu lbukhaariy wa qaala sacad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa araa rasuula allahi sala allahu alay waslm nabigaan arkayo yusallimu asagoo salaamo naqsanayo can yamiinihi wa can yasaarihi marna dhinaca midiguu eegayey marna dhinaca bidixo xataa araa ilaa aan arkay oo bayaada khadihi dhabankiisa caddaantiisa ayaan arkay markii yani qofka uu salaada ka baxayo salaamo naqsanayo assalaamu calaykum baa salaada looga baxa horta miimkaas miimu jamcaba haddaad gaarto salaadda waad ka baxday marka inaad dhinaca salaanta labaad inaad hal mara markaad tidhahda assalaamu calaykum salaaddii waa ka baxaysaa dhinaca midiga inaad fiidhiso waa sunno tan bidixana inaad ku darto salaamtii labaadna aad ku darto dhinaca bidixa eegtana waa sunno aka laakiin salaadda maxaa looga baxaa un assalaamu calaykum baa looga baxa salaada dhinaca midiga markaad eegeyso fiiriga markaad salaamo naqsanayso inaad labada dhinac fiirisaa sunnaha soo maha waxaan rabaa markaad salaamo naqsanayso inaad dhinacaasaa u dhowrto assalaamu calaykum ruuxa kaa dambeeyo inuu dhabankaaga arkaa la rabaa saas baa isu dadbaysaa markaasu dhabankaaga ayuu arkaya assalaamu calaykum saasaad leeda gadaashaada inaad fiiriso maaha markaad salaamo naqsanayso sida dadka qaar ay sameeyaan assalaamu calaykum ayleeyi gadaashiisa ruuxi ka dambeeyey buu dhowraya gadaas dabadhi taas ma aha midda kale waxaan kaloo la ogolayn oo salaaddu inay kaaga burtoba khatara inaad madaxa gundhiso markaas aad ka baxdo assalaamu calaykum hadhihin sidaas wey waxaas waa ficil kasiir uu noqonaya salaaddi way ku berisa qaar gacmihii bayba kusii darayaan assalaamu calaykum haddaad wax gacan wax dhan okay isla tidhaahdo un lama rabo waxaas adoo sidaadii isaga fadhiya u fadhiday assalaamu calaykum assalaamu calaykum saasaa la doonaya ay saasaa la rabaa inaad tidhaahdo ay saasaa fiican waaye marxaban can cabdillaahi waxaa laga wariyey ana nabiya sal ly kana yusallimu can yamiinihi wa shimaalihi xataa yuraa bayaadu khadihi assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah saasuu markaa nabigu dhahay ilaa dhabankiisa caddaantiisa laad saasuu nabigu ku joojinaya waraxmat ullahi buu ku joojinaya riwaayaadka badankoodu saasay kusoo arooray wa barakaatuhu ku dari maysid wey waa laga yani laga badan yahay riwaayo yar buu nabigu ku daray wa raxmatullaahi wa barakaatuh marka fuqahadu markay ka hadlayaan waxay leeyihiin janaazada unbaa sunno ah in lagu daro wa barakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh hale duca iyadu ziyaadatu ducadaas waa la iska rabaa janaazada marka janaazada unbaa lagu daraa wabarakaatuhu salaadahan kale markaad tukanayso waraxmatullahi unbaad ku joojinaysa assalaamu calaykum waraxmatullah rawaa asxaabu sunan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal xasbu salaami salaanta oo la gaabiyo sunnatun sunno wey ay salaanta yacni inaad dheerayso lama rabo assalaamu calaykum baad leedahay xasbu salaam yani macnaheedu waxa weye waa inaad takfiifiso aadan midin cadabu madihi yaa la rabaa inaadan midin baa la dooni assalaamu ma dhehaysid assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah xadfu salaam waa sida waa cadaw madihi waay inaada midin saasaan rawaaw ay saasaa sunnaa rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidi faslu thani fi maxaasini salaat salaada maxaasinteedii ayaa halkan laga gelayaa way fii bayaani sunanihaa salaada sunnooyinkeeda allatii taziidu fii xusnihaa salaada wanaaggeeda uu ku ziyaadayo wa bihaa yaksuru hawaabu hawaabkuna uu ku badanayo wey waaya rafculyadayn labada gacmood oo kor loo qaada weeye cinda taxarum markii salaada la gelayo wa ducaau liftitaax furfurashada ducadeedii weeye watacawudu iyo wata'miinu tacawudkii iyo ta'miinkii weeye wasuuratu bacda alfaatixa faatixada gadaasheeda oo suuradda akriyo weeye ilaa aakhiri maa yaati sunanta noo imaan doonto dhammaantood waay sunnooyinkaasoo dhan yacni waa maxaasinu salaad salaadda maxaasinteedii weeye sawaabkeedii baana ku kamilmayo wey maxaasintaas marka waxaa ka mida rafculyadayn wa takbiiraat lintiqaal rafculyadayn gacmaha oo kor loo qaado cinda taxarumi salaada markii la gelayo oo la xarmanayo iyo wa takbiiraatulintiqaali guurguuridda takbiiraadkeedii waayo qofku markuu rukuucayo markuu sujuudayo sujuuddaa markuu ka soo kacayo takbiiraatulintiqaal waa salaada quruxdeedii iyo ziinadeedii waayo waa hay-aadkii yacni salaada qurxinaya wayo sawaabkeedana sii kamilaya can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi ra-aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan arkay buu yihi iftataxa takbiira takbiirta asagoo ku furfurtay lisalaati salaada waay salaada markuu nabigu gelayo takbiir buu ku furfurtay fa rafaca yadayhi gacmaha ayuu kor u qaaday oo xiina yukabiru markuu takbiirsanayey gacmaha ayuu kor u qaaday xataa yajcalahumaa gacmihii ilaa uu yeelay oo xadwa mankibeyhi labada garab qaabilkooda ilaa uu yeelo xadwa almankibeyn halkaasuu qaabiliyey ow ilaa shaxmati aludunayn ay dhagaha yacni aka halkaa unbaa gacmaha la geynaya waidaa kabara lirukuuci rukuuca markuu u takbiirsanayona facala midlahu saasoo kale uu sameeyo gacmihiibuu kor u qaaday waidaa qaala markuu yidhi samica allaahu liman xamida facala wuu sameeyey midlahu saasoo kale uu sameeyo wa qaala wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena walaka aduu kuu sugnaaday alxamdu mahad wa fii riwaayatin waidaa qaama min aragcatayni labadii ragcadood oo hore markuu nabigu ka istaagay waa atixiyaadkii hore rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u qaaday walaa yafcalu daalika arrintaa ma uuna samaynayni xiina yasjudu markuu sujuudayey markuu sujuudayo sujuudda usii hoobanayo gacmaha kor uoma qaadayo walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuudi sujuudda markuu madaxa kor uga soo qaadana gacmaha kor uma qaadayo laakiin afartaa meelood ayaa gacmaha kor loo qaadaya rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa wariyey wari muslim wa abi daawuud kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa kabara markuu takbiirsanayo rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u qaadi jiray uma iltaxafa bihawbihi marada ayuu nabigu labada garbood sidaa uga kala ridanayay iltixaafka ogo weyn qofku markuu ku tukanayo labada gara buu saa iyo saa uga ridaya uma akhada shimaalahu bidixdiisii ayuu qabtay oo biyamiinihi midigta ayuu ku qabtayoo labada gacmood markuu qofku takbiiratuxraam ka liyimo salaada uu xirto saasuu isugu qabanaya oo gacanta bidix ayaa la qabanaya midda midguu saa ugu qabanaya fayajcaluhumaa taxta sadri laabta hoosteeduu yeelaya iyuu sidaa ugu qabanaya can qabiisata waxaa laga wariyey binu can qabiisata ibnu halibin can abiihi wuxuu ka wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam ya'ummunaa mid imaam noo noqda ayuu ahaa nabigu faya'khudu shimaalahu bidixda ayuu qaban jiray biyamiinihi midigta ayuu ku qaban jiray gacanta bidaxa ayuu qabanaya midigta ayuu ku qabanaya yacni gacanta midiga kafkeeda ayuu wuxuu yeelayaa gacanta bidaxa korkeeduu yeelaya sidaa u yeelaya fayajcaluhumaa taxta sadri laabta hoosteeduu sidaa u yeelaya halkaa inuu yani sadriga hoostiisa u yeelo saasaa fiican baa leeyahi saasu yani akharu lculamaa sidaasay doorteen wey rawahu tirmidi wa qaala caliyu wuxuu yihi radi allahu canhu assunnatu sunnadu wadcu lkafi kafka oo la saaro weeye cala alkafi inaad sidaa u dul saarto weeye fi salaati markaad salaada xidhato taxta surati xudunta hoosteedaadna yeelaysa xudunta hoosteeda ayaad yeelaysaa fasunnatu wadcuhumaa taxta surati weeye wabihi qaala abu xaniifa wa sufyaan wa axmed wa isxaaq wa qaala shaaficiyu wa jamaaca almustaxabu wadcuhumaa fawqa surati xudunta kor baa laga marinaya wa taxta sadri laabta hoosteeda w lixadiidin liabi daawuud fii dalika xadiid abu daawuudka uu warinaya sidaa ishaaray wa qaala maalik inahu makruuh waaba karaahu le imaam maalik gacmaha waa lasii daynaya saasay u laalaadayaan ku salaada ku jiro ay maalikiyadu saasay qabaan gacmaha meelba lama saarayo haakada marka gacmaha yani in laysku qabto waa sunne sunnada markaa yani laabta hoosteeda sidaasaa u wanaagsan baa laleeyahay dhinaca bidaxaa welibo waa meeshaa yani qalbiga ku quman oo xoogaa xusuusta iyo tadakurka saasaa u fiican saasay u doorteen culimmada badankooda rawaahu abu daawuud baa wariyey wa axmed can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama yukabiru ay kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam yukabiru mid takbiirsada fii kulli khafdin wa rafcin markuu nabigu soo kor noqonayo iyo mar alla markuu hoos u hoobanayo labaduba wuu takbiirsan jiray markuu rukuuca u hoobanayo markuu sujuudda u hoobanayo sujuudda markuu ka soo kacayo wuu takbiirsan jiray wa qiyaamin wa qucuudin fii kulli qiyaamin wa qucuud mar alle markuu istaagayo iyo markuu fadhiisanayana waa takbiirsan jiray wa abuubakrin iyo wa cumaruna saasay samayn jireen w way takbiirsan jireen iyaguna w rawaahu lkhamsatu baa wariyey wallafdu litirmidi ducaau liftitaax hada maxaluhu wa mabxahuhu yacni salaada sunanteedii iyo hay-aadkeedii waxaa ka mida salaada qurxinayey ducaau liftitaax furfurashada ducadeedii wey alladii yuqaalu fi iftitaaxi salaati bacda taxarum markii salaada la xirto oo salaada in la bilaabo la doonayo ducada lagu furfurtaa ducaau liftitaax la yidhahda can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaskutu mid aamusa ayuu ahaa bayna atakbiiri iyo walqiraa'a takbiiru ixraamka markuu la yimaado oo salaada uu xirto faatixadana uusan welin bilaabin ayuu nabigu aamusayey iskaatatan aamus hunayatan oo yar wax yar oo aamusuu nabigu aamusayey hunaya yacni yasiira oo yar wey faqultu waxaan idhi buu yidhi abuu hurayra biabii wa ummii ufdiika waan furanayaa biabii aabbaha iyo wa ummii hooyadii baan kugu furanayaa yaa rasuula allah iskaatuka aamuskaaga bayna takbiiri iyo walqiraa'ati aad aamusan tahay maa taquulu maxaad leeda markaad salaada xidhato faatixada intaadan weli bilaabin inta yare aad aamusan tahay maxaad aqrinaysaa waa inta ducaauliftaxa lagu aqriye qaala wuxuu yidhi nabigu aquulu waxaan leehay allaahuma baacid beynii wa beyna khadaayaaya allaahuma allahayow baacid dheeree beynii aniga beynkayga dhexdeeda iyo wa beyna khadaayaaya gafkaygii kamaa baacadta saad u kala fogaysay beyna almashriqi waalmaqrib qoraxdu meeshay ka soo baxday iyo meeshay u dhacdo saad u kala fogaysay ilaahow aniga dunuubtaydii saa u kala dheereen allaahuma naqinii ilaahow idahir min alkhadaayaa dunuubta ilaahow iga daheriyo gefka kamaa yunaqa sawbu maradi sida loo dahiro loo cadeeyo alabyadu ee caddayd min adarasi wasaqda sida looga dahiro oo looga nadiifiyo allaahuma aksil khadaayaaya gafafkayga iyo dunuubtayda ilaahow dhaqo bilmaa'i biyo wasalji baraf walbardi qabow ilaahow ku dhaq wey sidaasaan leehay ducaa liftitaaxi weeye dee rawaahu lhamsatu baa wariyay latirmidiya can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu nusalli aanu tukanayno maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam id qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alqowmi qowmkii ka mid a allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira wasubxaana allahi bukrata waasiila markuu salaadii xirtay oo allahu akbar uu yidhi ayuu dacaa iftaaxaas ku furfurtay allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira wasubxaana allahi bukrata waasiila faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ilqaa'ilu ninka yidhi waa kumu kelimata kada wa kada kelimaadkaas ninkii akrinaya kee ahaa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min alqowmi qowmkii ka mid a ana yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo anaa idhi qaala wuxuu yidhi nabigu cajibtu waan la yaabay lahaa kelimaadkaa waan la yaabay futixad laha waxaa loo furay abwaabu samaa samada albaabaheedii baa loo furay yani waa la aqbalay wey ilahay xaggiisaa laga aqbalay ay oo camalka wanaagsan iyo cibaadada saalixada oo dhan yaa yacni loo loo furayaa samada albaabaheedoo way kor noqonaysaa ilayhi yascadu lkelimu اطayib waalcamalu saalixu yarfacuhu buu ilahay ay camalka saalixa ilahay xaggiisa u kor noqonayo kelimada wanaagsana ilahay raalliga uu ka yahay baa korayso oo samada albaabaheeda loo furayaa marka kelimooyinka wa wanaagsana ilaahay raalliga ka yahay bay ka mid tahay saasuu nabigu leey qaala bnu cumar wuxuu yidhi famaa taraktuhunna kama tegin mundu samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga markaan maqlay yaquulu dalika asagoo le kelimaadkaas asagoo sidaa u ammaanaya markaan nabigu maqlay weligay kama daynin buuri ducaa iftitaaxun baan ka dhigan jiray allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kasiira wasubxaana allahi bukrata waasila rawaahu muslim baa wariyey watirmidiy can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi caliy bnu abi aalib kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa qaama ila salaat salaada markuu u kaco kabara wuu takbiirsan jiray uma qaala wuxuu odhanayey wajahtu wajhii liladii fadara asamaawaati walard wajahtu waan jaheeyey wajhii daatadaydii baan jaheeyey liladii macbuud baan u jaheeyey fadara asamaawaati walard samaawaadka iyo ardada abuuray xaniifan xaalaan ahay mid iilanayo adyaanta baadilka diin baadil ahoo dhan baan ka iilanaya ila diin alxaq diinta xaqaaan u iilanaya musliman xaalaan ahay mid hogaansamay ee ilaahay u hogaansamay wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina kuwa gaalada anigu ka mid ma ihi ina salaatii salaadaydii iyo wa nusukii camalkaygii oo dhan ay ina salaatii iyo wa nusukii cibaadadaydii waay ay min cadfi alcaam cala alkhaas baa layidhaha oo hadda salaada waxay ka mid tahay nusuga iyo cibaadaday ka mid tahay waayahay ina salaatii salaadaydii iyo wa nusukii cibaadadaydii oo dhan wa maxyaaya nooloshaydii iyo wa mamaatii geeridaydii lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihi rabbi alcaalamiin caalamkan oo dhan rabbigiisa ah oo asagu barbaarinaya oo maamulaya laa shariika shariik low lilah ilaahay uma sugnaanin wa bidaalika kaasaa umirtu lay amray sidaa inaan idhaahdo ayaa lay amray wey amaranii rabbii bitawxiidi alkaamil qowlan waictiqaadan wa camalan oo hadde waa takbiir salaadii baad xirtay ilaahay baad u taagan tahay qowl iyo ficilba ilaahay baad ku adeecday markaas qalbigiina ilaahay baad ka yani waxdaanidiisaad ictiqaadisay wa ana anigu min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay wey kuwa ilaahay u hogaansamay oo ilaahay adeecay baan ka mid ahay allaahuma anta almeliku laa ilaaha ilaa anta rabbii saasuu markaa nabiga odhanaya allaahuma allahayow anta almeliku ilaahayow adiga unbaa melig ahoo wax maamulo wey laa ilaaha laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane anta adigu rabbii rabbigay baa tahay wa ana anigu cabduka addoonkaagii baan dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey wactaraftu bidenbii dembigaygina waan qirtay ee fakfir lii dunuubii dunuubtayda ilaahu ii dhaaf jamiican dhammaan wax alla wixii dembi oo iga dhacay oo dhan ilaahu ii dhaaf laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane axad kale oo dembi dhaafi kara ma jiro wahdinii ilaahu ihanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda midda ugu wanaagsan ilaahu ihanuuni laa yahdii ma hanuuniya liaxsanihaa akhlaaqda midda ugu wanaagsan ilaa anta adiga mooyaane akhlaaqda wa wanaagsan adiga unbaa ku hanuuniya dadka oo waafajiya wey axad kaloo ku hanuunin kara ma jiro wasrif canii ilaahu iga iiloo sayi'aha sayi'a alakhlaaq akhlaaqda middeeda xunxunkaa ilaahu iga il laa yasrifu ma iilo sayi'ahaa sayi'a alakhlaaqi ilaa anta adiga mooyaane labbayka wasacdayka waalkhayru kulluhu fii yadayk labayka ilaahayow waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabati wa sacdayka waan ku ajiibey waan ku ajiibay wey ijaabatan bacda ijaabatin wey yacni musaacadatan liamrika bacda musaacadatin ajiibidaadaan diyaar u ahay mar kastaba wey iscaadan bacda iscaadan iyo ijaabatan bacda ijaabatan waa isku macno un ajiibidaada ayaan diyaar u ahay wey waalkhayru khayr oo dhan kulluhu dhammaantii fii yadaykuu ku sugan yahay adiga unbaa gacanta ku hayoo maamulaya falaa khayra cinda hayrika adiga kayrkaa agtiisa wax khayr oo yaalla ma jiro wa sharu shartina laysa ilayka shartu adiga xaggaaga ma ahaanin wey ee nafya shaydaan bay ka ahaatay falaa tanbaqii nisbatuhu ilayka sharta iyo xumaanta in laguu nisbeeyo munaasab iyo owle ma aha washaru laysa ilayka sharta adiga xaggaaga kama ahaanin ay ilaahay wuxuu yidhi wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik ya maa asaabaka min xasanatin fa min allah marka washaru shartii laysa ilayka adiga xaggaaga ma ahaanin wey sharta ilaahayow xaggaaga kamayn ahaanin wey waa kaa sharta nafta iyo shaydaanka ayaa loo nisbeeyaa wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsika ilaahay ay xumaan wixii ahaaday adiga naftaada unbay ahaatay wey bay ka ahaatay wa ana anugu bika adiga umbaan kuu ahaaday ilaahayow adaan addoon kuu ahay wa ilayka adiga xaggaaga umbaan u ahaaday wey min fadlika kuntu wa malja'ii wa masiirii ilayka wey bika wa ilayka ana bika wa ilayka adiga xaggaaga umbaan ahaaday biqudratika wa rubuubiyatika umbaan ku ahaaday wa ilayka adiga xaggaaga unbuu ahaaday malja'ii wa masiirii axadka aan magan gelayo oo xaggiisa aan u laabanayana adiga u wey tabaaragta ilaahayo waa kod ahaatay tabaaragta waad kor ahaatay yacni taqadasta wa tacaalayta waad kor ahaatay aye samawta camaa siwaaka wixii kaa soo haroo dhan baad ka kor ahaatay wey waad ka kor ahaatay tabaaraka iyo tacaalaa isku macno wey oo labaduba kor un wey tacaalaabaa laakiin sii xeel dheer baa la yidhahda tabaaragta waad kor ahaatay wa tacaalayta waad kor ahaatay can kulli naqsin oo dhan nuqsqaan oo dhan iyo xumaan oo dhan baad ilaahayow ka nazahan tahay oo ka kor ahaatay wey astakfiruka ilaahayow waan kaa qufraan dalbayaa wa atuubu ilayka waan kuu toobadkeenayaa rawahu lkamsatu baa wariyey lilbukhaariy atacawudu billahi min ashayaan salaada markaad gelayso oo faatixada inaad bilowda aad doonayso tacawud ood la imaato ilaahay aad magan gasho shaydaanka aad ka magan gasho madluubun waa la dalbay fi salaati acuudu billahi min ashayطaani arajiim inaad tidhaahdo waayahay waa madluub waa limanci waswasatihi shaydaanka waswasadiisa yani inuu ilaahay ka manciyo can ilmusalli iyo walqiraati iyo waliqiraa'ati lqur'aani qur-aanka markaad akrinayso ilahay ka magan gal shaydaanka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faidaa qara'ta alqur'aan qur'aanka markaad akrinayso fastacid billaah ilaahay magan gal min ashayطaani arajiim shaydaan ka magan gal shaydaankaasoo rajiim la dheereeyey can raxmatillaahi ilahay naxariistiisa laga fogeeye ay rajiim bimacna almarjuum wey waa ficiilo bimacna mafcuula ilaahay naxariistiisi baa laga dheereeyey oo lacnad baa ku dhacday wey kaas ilaahay ka magan gal can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam idaa qaama ila salaad salaada markuu u kaco bileyli habeenkii waa tahajudka markuu tukanaye kabbara nabigu waa takbiirsan jiray uma yaquulu wuxuu odhanayey subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaaraka ismuk waa ducaalftaaxi ducaalftaaxi dee wuu fara badan yahay intaasoo nooc baa midkaa doontaad ku furfuran karta ama kulli waa isku wada daraysa adaarabto subxaanaka tanziihan baa laka kuu sugnaaday allaahuma yaa allahu allahayo wabixamdika xaalan ku dheehana wa tabaaraka ismuka magacaaga baa ilaahu kor ahaaday tabaaraka ismuka ay kasurad barakatu dikrika dikrigaaga barakadiisii baa fara badatay wey wa tacaalaa jadduka irtafaca sha'nuka sha'nigaagii baa ilaahu kor ahaaday walaa ilaaha hayruka ilaah adiga aan ahayn ma jiro ilaah adiga kaasoo harow hayrkaa ah ma jiro uma yaquulu wuxuu dhahayo nabigu allaahu akbar kabiira allahu ilaahay baa akbaru weyn kabiiran weynaan uma yaquulu acuudu billaahi asamiici alcaliim min ashayطaani arajiim min hamzihi wa nafasihi wa nafkihi baan ilaahay ka magan gelaya acuudu billaahi ilaahay baan magan gelaya allihii asamiici ee wax walbaba maqlayay alcaliimi axwaasha khalqigoo dhan ogaa min ashaydaani arajiim baa ka magangelay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim iyo acuudu billaahi samiici alcaliim min ashaydaani arajiim midkaa doontaa ku tacawudi kartaa ay midkaa doontaa samayn karta labaduba way soo arooreen wey min hamzihi wa nafsihi iyo wa nafkihi baan ilaahay ka magangelaya ya shaydaankii baan ilaahay ka magangalay min hamzihi baan ka magangalay waalidiisa wa nafasihii baan ka magangalay shaydaanka gabaygiisa iyo shicirkiisa waa waxa xuno asaga uu kugu tuurayo wa nafkihi baan ka magangalay kibirkiisa shaydaanka kibirkiisa yacni saddexduba waa saddex sifo shaydaanku leeyahy sifaatka shaydaanka oo dhan waxa shaydaanka xaggiisa ka imaanaya oo dhan baan ilaah ka magangalay ay saasuu le baa ilahay ka magangalay rawaahu asxaabu sunan baa wariyey wa ataa cuhmaan ibnu abilcaas cuhmaan ibnu abilcaas baa yimid radia allahu canhu annabiya nabigu u yimid sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula allah ina shaydaana shaydaankii qad xaala wuu kala teeday beynii wa beyna salaati aniga iyo salaadibuuna kala dhex galay iyo wa qiraa'atii beynii wa beyna qiraa'atii aniga qur-aankayga mar alle markaan salaada galay waa i waswaasinaya qur-aanka markaan aqrinaya waa i waswaasinaya yalbisuhaa wuu iga dheegelinayaa calaya dushayda oo waswaas buu igu tuuraya markaasaa salaaddii shaki iga gelaya qirada aan aqrinayey faqaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam daaka kaa shaydaanu shaydaan weeye yuqaalu lahu la yidhaahda khanzabu khanzab baa la yidhaha magaciisa aa shaydaanka dadka salaada ku waswaasiye fa idaa axsastahu haddaad dareento fatacawad billaahi ilaahay ka magangel minhu xaggiisa waftul tuf oo can yasaarika dhinacaaga bidixana salaasan saddex goor saddex goor dhinaca bidaxa candhuufta isaga tuf ilaahayna ka magan gal waa intaadan salaada gelin salaada markaad geli rabto yaa tacawudka la imaanaysaa markaasaa saddex goor candhuufta bidix yani isaga leedahay salaaddii waa markaa gelaysa ya waftul can yasaarika salaasan qaala wuxuu yidhi cusmaan ibnu abilcaas ninkaa la yidhaahdo fafacaltu daalika arrintaa nabigu ifaray baan sameeyey faadhab allahu canii ilaahay baa iga tegsiiye waswaaskii iyo wixii dhibayey ilaahay baa iga qaaday rawaahu muslim baa wariyey fi ruqya kitaabu ruqya ayuu ku wariyey ataamiinu caqiba alfaatixati salaada yani markii faatixada la dhammeeyo oo aamiin la yidhaahdo sunnatun sunno wey qofkii qaari ahay wax aqrinayey iyo kii kalea dhegaysanayey labaduba sunnay u tahay imaamkii iyo maamuumkii inay aamin yidhahdaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay slam qaal idaa ammana alimaamu imaamku hadduu aaminsado faaminuu adinkana aamiin dhaha imaamku markuu faatixada dhammeeyo oo aamiin uu yidhaahdo adinkana aamiinsada fainahu shaniya man waafaqa ninkii u waafaqo ta'miinuhu aamiintiisu ta'miina almalaa'ikati ninkay waafaqdo gufira lahu waa loo dhaafaya maa taqadama min dembi dembigiisa hore o dhan waa la dhaafaya malaa'igtuna goormay aamiin leedahay imaamku markuu aamiin yidhaahdo imaamku markuu faatixada dhammeeye oo uu neefsado aamiin buu leeyahay markaasaa fiican in lagu daro aamiin lala yidhahdo waa marka muqaaranadu ay sunnada tahay muqaaranada imaamka lala xidhiirsado waxay sunno tahay fi ta'miin aamiinta lagula xidhiirsado taasaa sunno aw malaa'igtuna markaasay aamiin leedahay haddii marka aamintaadi aaminta malaa'igtu iswaafaqaan dembigaaga waa la dhaafaya marxaba marka waa sunno laakiin dadku waxay u badan yihiin in laga degdego oo imaam imaamku intuuna aamiin dhihin horteed baa un aamiin laley xaal fiican in imaamka imaamka laga sugo oo markuu asagu aamiin yidhaahdo lagu daro rawahu lkamsatu wa fii riwaayati ida qaala alimaamu hadduu yidhahdo hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin faquluu dhaha aamiin fainahu shaniya man waafaqa ninkuu waafaqa qowluhu qowlkiisu qowl almalaa'ikati gufira lahu waa loo dhaafaya maa taqadama min dembi walilbukhaariyi wanisaai ida qaala axadukum hadduu yidhahdo aamiin oo wa qaalat almalaa'ikatu ay tidhahdo fi samaa'i aamiin oo fawaafaqad ixdaahumaa midooda ay waafaqdo aluqraa midda kale qufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa waa la dhaafaya qofka marka marka aamiin macnaheedu bimacnaa istajib weeye ismu ficil amar weeyeo waa ilaahayow aqbal weeye macnaheedu aamiin xadiidku marka wuxuu caddaynayaa malaa'igtu inay samada ka aamiinsanayso qof la arko musalli a markuu faatixada dhammeeyo aamiin uu yidhaahdo inay malaa'igtu ku darayso xafadada kuwa xafadada la yidhaahdo iyo kuwa katabada oo camalka qorayo oo nala jiro iyo kuwaas jamaacaad soo xaadirayo oo waa kuwa dawaafiinta oo dikriga raadinayo xilaqu dikri inbay raadiyaa iyo daacada ilaahay malaa'ig dawaafiina sida xadiidka muslim ku soo aroortay inna lilahi malaa'ikatan sayaariin ay fi uruq duruqda sidaa u wareeye hayra kutaabil camali kuwa dadka camalka ka qor aan ahayn yadlubuuna xilaqa dikri meelaha dikriga lagu hayo ilaahay xuskiisay raadinayaan kuwaas ma aha kuwa xafadadaa iyo kuwa jamaacada soo xaadiraya iyo kuwa katabada yani midna aan ahayn malaa'igtii samada joogto o dhan baa aamiin low marka qofka musalligaa uu aamin yidhahdo wa fiihi darabu taamiini baa ku sugan min kulli musallin qof la arkoo tukanaya inuu aamin yidhahdo imaaman haado ama hayru haado imaam iyo imaamu waa isku mid aamiin buu leey wa canhu waxaa laga wariyey canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa talaa markuu aqriyo hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin markuu aqriyo qaala wuxuu odhanaya nabigu aamiin xataa yasmaca ilaa uu maqlo man yeliihi dadka ku dhadhow oo la xidhiidha oo min asafi lawali safka hore ku jiro safka hore ee nabiga gadaashiisa taaganee ku xiigo way maqlayeen nabiga aamiintiisa marka xoogaa kor buu u qaadayey aamiin buu leeyahy waana jiidayaa wa fii riwaayatin wamadda bihaa sawtahu sawtkuu ku jiidayo aamiin buu markaana wal fa fiihi dalabuljahri baa ku sugan bitaamiini taamiinka oo lala jahro min alimaami wamaddi sawtihi bihi inuu sawtkiisa kor ugu qaado ku jiido way wa calayhi jamaacatu min asaxbi wataabiciina washaaficiyi waaxmed waisxaaq ay ay wa qaala bihi alxanafiyatu marxaba marka saasuu leeyahay aamiintu waa sunno oo waayahay inuu qofku kor u yidhaahdo saasaa fiican way aamiin saasuu leeyahay aamiin ilaa siiqooyin dhowray ku soo aroortay afar iyo meelahaas yaa lagu wariyaaye aka saasaa le waa madaysaa way rawaahu abu dawuud baa wariyo tirmidi walxaakim wasaxaxahu asak ayahay asaktatan asaktatan marxaba aamusyaalkii oo salaada yacni markii aada gasho sakto ladiifo ahoo yar markaad salaada xidhato intaada yacni ducaaul-iftitaaxa bilaabin ducaaul-iftitaaxa markaad akriso faatixada intaada bila tacawudka intaada gelin tacawudka iyo faatixada dhexdooda faatixada markaad suuradda markaad dhammaystiya rukuuca sakto yar baa ku jirta wax yar oo aamusallaxda ah waa sakta saktaatu salaad baa la yidhaha sakataatu salaad salaadda aamusyaalkeeda can samurata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samura ninkaa la yidhaahdo saktataani laba aamus yaan xafidtuhumaa ka xifdiyey can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan ka xifdiyey fa ankara daalika waxaa inkiray oo diiday cimraan bin xuseen saxaabiga la yidhaahdo ayaa diiday wa qaala wuxuu yidhi xafidnaa saktatan hal aamusaan anagu nabi ka xifdinay labadan aad sheegaysa samurow ma jirto hal mida un baan anagu nabiga ku aragnay cimraan bin xuseen saas fakatabnaa waan qornay ilaa ubayi binu kacab saxaabiga ubayi binu kacab la yidhaahdo bilmadiinati joogaan warqad u dirnay saasaan isku haysanaaye laba aamus inaa nabiga anigu ka xifdiyay buu leeyahy samura cimraan bin xuseenna wuxuu leeyahy maya waa hal maxaad adigu haysaa baa layidhi bal na kala bixi fakataba umayi ubayi fakataba ubayi baa soo qoray an xafida samuratu ey xafida samura samura waa xifdiyey nabigu laba aamus ayuan ka xifdinay buu leeyahay samuraa xifdiyey waman xafida waayo xujatun calaa man lam yaxfad baa la yidhaha sideedo qofkii wax xifdiyo oo yidhahda anigu daliilkaasaan soo xifdiyey qofka asagoo aan xifdinin buu xujo ku yahay anigu ma maqal inayna jirin ma keenayso haddaad tidhahdo anigu ma maqal ninka anaa maqlo yidhaahdo oo wax yacni la hubsan karana keeno kaa unbaa xujo kugu ah kaasa qowlkiisa la hormarinaya qaala sacdun wuxuu yidhi faqulnaa liqataadata waxaan u nidhi maa haataani saktataan maxay yihiin labada aamus qaala wuxuu yidhi idaa dakhala fii salaatihi mar alla markuu nabigu salaada galo takbiiratu ixraamka iyo aya qirada udhe udhexayso takbiirixraamka iyo markuu la yimaado ducaaluiftitaaxa uu la yimaado kadib faatixada intuuna bilaabin qirada intuuna bilaabin wa idaa faraqa min alqiraa'ati iyo markuu qirada ka faaruqo waa suuradda faatixada ka dambaysa markuu dhammeeyo inuu rukuuca u rabo wax yar buu aamusaya markaa kadib uu allahu akbar leey uma qaala bacda dalika wuxuu yidhi wa idaa qara'a wala daaliin ay oo markuu hadda faatixada dhammeeyo wala daaliin uu yidhaahdo iyo wa bayna aamiin saasuu fiqi dhihi jamowtahay wala daaliin iyo wa bayna aamiin sagtaa ku jirta aamus yar aamus yar baa ku jira marka afarti sagto waayahay mid ka mida wey mar dambuu yani ku daray qataado yani markuu saas yani waayo nabigu markuu faatixada dhammeeyo aamiin intuusa dhiminna wax yar buu aamusi jir rawaahu tirmidi baa wariyay abu daawud marka sagta yar baa ku jirta dikrigaa hoos loo dhiga ayaabaa la yidhaha oo sakataadkan hadda salaada ku jiro salaada salaada cibaado un yani aqwaal cibaada ayada dhan ba yani dhexdeedood ayada dhan ba yani waxay ka kooban tahay aqwaal iyo afcaalun bay ka kooban tahay aamuskan hadda yani la sheegayo salaadaha dhexdooda kusoo aroor sakataatu salaad la leeyahay waa in yar oo dikriga hoos loo dhigayo dikri baad aqrinaysaa laakiin hoos baad udhigaysa saasaa la leeyahay rawahu tirmidi baa wariya abu daawud qiraa'atu suurati bacda alfaatixa faatixada gadaasheed oo suurad la aqriyo madluubun waa la dalbayaa yacni waa sunno faatixadii markaad dhammayso inaad suurad ku darto ama aayado kale aad ku darto taasaa sunno awo salaada rubaaciga labadeeda ragcadooda hore labada ragcadooda hore ee salaada rubaaciyada ah iyo salaada sulaasiga oo saddexda labada ragcadooda hore iyo labada ragcadood oo salaada subax waa sunno in markii aad yani faatixada dhammayso inaad suurad kale ku darto can abi hurayrata waa imaamka iyo ninka munfaridka awa ninka imaamka ah yaa ku daray qofku hadduu munfarid yaho keligii tukanayana suuradda wuu aqrinaya hadduu laakiin ma'muum yahay qirada imaamkiisana uu maqlayo asaga faatixada markuu aqriyo suuradda loola sunneeyo faatixaduu dhege qirada imaamku dhegaysanaya amaa hadduu ka fog yahay imaamka oo qiradiisaba uusan maqlaynin ama yacni sawd buu maqlaa laakiin macnaha ma fahmaayo wuu iska akhrisanaya markaa suurad buu iska akhrisanaya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxuu nabigu an yuxibu axadukum axadkiin ma jecel yahay idaa rajaca ilaa ehlihi ehelkiisa markuu u laabto waa markuu xaafadiisa ku noqdee an yejida inuu helo fiihi gurigi inuu ka helo halaaa khalifaatin saddex halaad oo riman khalifaad waa halaha ureyga oo riman saddex halaad oo riman cidaamin oo waaweyn simaanin oo haddana cayiloon oo shilis oo aad u waaweyn inaad guriga ugu tagto saddex halaad oo rimay ah oo mid la arka kurasku intaa leegi axad idinka idinka mida sooma jecla inuu gurigiisa ka helo qulnaa waxaan idhi nacam waan wada jecelna wax diidaayo ma jiro inaad markaa soo laabato masaajid ka soo laabato geel un kuu xaraysan aad u timaado ya markaa geelana aad baa loo jeceliy qaala wuxuu yidhi nabigu fahalaasu aayaatin saddex aayadood oo yaqra'u bihinna qofku uu aqriyay bihinna uu aqriyay axadukum axadkiin fii salaatihi uu ku aqrinayo yaa khayru lahu uga khayr badanoo min halaati khalifaatin saddex halaadoo uu rey ay ka khayr badan yihiin cidaamin oo waaweyn oo simaanin haddana yani cayilo wey saddexdaas aayadooda uu aqriyey yaa uga khayr badan rawaahu muslim baa xadiidkaa wariy can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu ah sal alla alay wasalam yaqra'u mid aqriyo fi ragcatayni aluulayeyn labada ragcadood oo hore oo min salaati duhri ka mid ah bifaatixati alkitaab buu nabigu ku aqrinayay iyo wa suuratayni laba suuradood laba suuradood buu marka ku aqrinayay markuu faatixada dhameey yuawilu fi luulaa midda horuu dheeraynayey wa yuqasiru fi taaniyati ta labaadna wuu gaabinayay labada yani suuradoodood ku akrinayso labada ragcadood ragcadda hore suuradda ku jirto inay dheer tahay baa sunna ah ta labaadna aad wax yar ka gaabiso wa yusmicu laayata aayadduuna maqashiinaya axyaanan marmar haddii salaaddii waa siriye inuu marka aqrinayo maxay ku ogaan jireen marmar buu nabiga kor u qaadaya markaasuuna maqashiinaya aayadda wa fil casri casrkiina midla daalika saasoo kale laba suuradood ugu aqrin jiray wa kaana yudawilu fi ragcati luulaa ragcadda hore u dheereynayey min salaati subxi wa yuqasiru fi aaniyati talabaadna wuu gaabanayy salaada subax labadeeda ragcadoodna markuu faatixada dhameeyo suurad buu ku aqrinayey midda horuu marka ragcadda horu qiradeeduu dheereynayey ta dambana wuu gaabanayy ta horaa xoogaa aad loo dheer salaada subax horta labadooda waa la dheeraynaya oo waa salaada ugu dheer qira ahaan markii la yidhaha salaadaha waa salaada subax ragcadda horaana la sii dheeraynaya oo dadka hurdada ka soo kacayo hurdo iyo waxaas yani ha soo gaareen baa laleeyaho markaasaa yani xoogaa salaaddii loo dheeraynaya rawahu lhamsatu baa wariyey tirmidiy wa qiila likhabaab khabaab binu anas ninka la yidhahda waxaa loo yidhi biayi shayin maxaybaad kuntum aad ahaydeen tacrifuuna kuwa ku garto qiraa'ata nabiyi sala allahu alayh wasalam fi duhri walcasri nabigu duhurka iyo casirka markuu faatixada dhameeyey inuu suurad kale akrinayo ama inuu qur-aan akrinayo maxaad ku fahmi jirteen qaala wuxuu yidhi bildiraabi lixyeyhi garkiisa dhaqdhaqaaqiisaan ku garan jir laftana dhaqdhaqaaqayso oo hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu u duubnaa ama koofi buu qabay qofka gadaashiisa taagan markuu wax akrinayo garkiisana u dhaqdhaqaaqaya marka arkaya inuu wax akrinayo markaa saasay ku garanaya saasay ku garanaya marmarka qaarkoodna wuuba maqashiin jirayoo qiraduu kor u qaadaya oo hadda nabigu waa shaarici weeye oo dadku ummaddu u jidaynayaaye suuradaha yani xataa lagu akrin karo salaadahaas ayagaa lagu akrin karo ama sunnada u ah yuu marmarka qaarkood kor buu qirada u qaadaya markaasuu maqashiinaya rawaahu lbukhaari wa abu daawuud maa qara'ahu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ku aqriyey fi duhri iyo walcasri salaada duhur iyo salaada casri wuxuu nabigu ku aqriyey suuradihii uu ku aqriyey can jaabir bini samurata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu a yaqra'u fi duhri duhurka nabigu wuxuu ku aqrin jiray iyo walcasri biasamaai waariq waasamaai dati lburuuj wa naxwihimaa kuwa la midka oo min asuwari suuradaha waa awsaadu lmufasil baa la yidhaha subaxa khamiisaad kuwiisa dhexdhexaadka ah yuu markaa ku aqrinaya ya diwaalu lmufasil iyo awsaadu lmufasil iyo qusaaru lmufasil subaxa khamiisaad kuwiisa dheerdheer waa min alxujuraat laga soo bilaabo suurat alxujuraat ilaa cama waxaa la yidhahdaa diwaalu lmufasil min camo laga bilaabo ilaa waleyl waa awsaad waduxaa laga bilaabo ilaa aakhiri alqur'aan waa qusaar kuwa ugu gaagaabnaaw marka duhurka iyo casirka wuxuu ku akrin jiray awsaaqulmufasal subaxa khamiisaad kuwiisa dhexdhexaadka isagoo suurado dheerdheer ku akriyayna waa noo imaan doontaa laakiin sida qaalibka uu u badan yahay suuradaha dhexdhexaadku ku akrin jiray wasamaai waaariq wasamaayaati lburuuj iyo wanaxwihimaa sabixisma rabbika alaclaa wlhaashiya hal ataaka xadiidu lhaashiya suuradahaasuu ku akrinay rawahu asxaabu sunan wa canhu waxaa laga wariyey can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sal allau alay wasalam yaqra'u fi duhri salaada duhur wuxuu ku akrinaya bileyli idaa yaksha wa fi lcasri casrkana naxwa dalik taasoo kale unbuu ku akrinay wa fi subxi salaada subaxna adwala min dalik suurad ka dheer buu ku akrinay suurad ka dheer rawaahu muslim wa abu daawuud wa canhu waxaa laga wariyey can jaabir ana nabiya sal alay waslam kaana wuxuu ahaa nabigu yaqra'u fi duhri bisabixisma rabbika alaclaa sabixisma rabbika alaclaa buu nabigu duhur ku akriyey wa fi subxi salaada subaxna biadwala min dalika suurad ka dheer buu ku akriyey suuradahan marka way isu dhadhow yihiin awsaadulmufasil baa la yidhaha yani marka marar salaadihii duhurka iyuu ku akrinayaa marna salaada subax isagoo ku akriyay baad arkaysa mar cishihii buu ku akrinayaa laakiin sida unuu qaalibka hayd baa laga hadlaya sida qaalibkaa yaa laga hadlaya salaada duhur iyo salaada subax baa ugu dheer salaadaha markii hala dheereeya salaada subax baa ugu horreyso duhurkaa ku xigto dheeraynta marka la dheereeyo sunanimadeeda casirkaa yani casirka iyo cishaha ku xigo maqribkaa ugu dambeeya marka ugu qira gaaban xagga sunna maxaa yele waqtigiisaa iska yar maqribka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey maa qara'ahu fi lmaqribi waalcishaa maqribka iyo cishaha wuxuu nabigu ku aqriyey can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anna umma alfadli umma alfadli gabadha la yidhaahdo samicathu waxay maqashay hu ibnu cabbaas way maqashay cabdullahi ibnu cabbaas waa hooyadiis wey umma alfadli waa cabdullahi ibnu cabbaas hooyadii wa huwa asagoo yaqra'u akrinayo waalmursalaati curfaa maqrib buu ku akrinayay suuradda asagoo akrinaya ayay maqashay faqaala waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiow wallaahi baan ku dhaartay laqad dakartanii waxaad i xusuusisay biqiraa'atika qiradaadan haadihi suurata suuradan aada akrinaysa waxaad igu xusuusisay qiradii nabiga sala allahu calayhi wasalam innahaa iyadu suuraddanu la aakhiru maa suuratii ugu dambaysa weeye samictu aan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yaqra'u bihaa asagoo ku akrinaya fi lmaqribi maqrib asagoo ku akrinaya salaad maqrib asagoo ku tujinayo suuradaan akra suuraddii ugu dambaysay weeye nabiga aan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam maqribkuu ku tujinayey waalmursalaati curfa rawaahu abu daawuud dee marmar la dheeraynayo waa iska jirtaa waa axyaanan waa la iska dheeraynaya salaada ay wa sallaa ibnu mascuud ay can jubayr can jubayr bini mudcim waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nabiga ayaan maqlay yaqra'u asagoo akrinayo bituur suuratu duur buu ku akrinayay fi lmaqribi salaad maqrib wey waduuri wa kitaabin masduur fii raqin mansuur buu ku akrinayey salaad maqrib waa diwaalulmufasiligo subaxa khamiisaa suuradihiisa ugu dheerdheeraa bay ka mid tahay waduur marka maqribkuu ku akrinay labadii ragcadood buu u kala gooyey ama aayado qaar ka mida bacdul aayaad buu intuu akriyey buu markaa iska rukucay aka rawaahumaa alkhamsatu labadaa riwaayaba shantii baa warisay wa sallaa ibnu mascuud cabdullaahi bn mascuud ayaa tukaday imaaman xaalu yahay fi lmaqribi salaad maqrib faqara'a wuxuu aqriyey fiiha salaadi maqrib biqul huwa allahu axad ikhlaas unbuu ku tujiyey bas hay waa suurad gaaban marxaban marka isagu haddee iskamuuna maayo wahada laabudda bitawqiifin ay simaacin min anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga unbuu ka maqlay soo ma nabiguu arkay isagoo ku tukanayo walilbukhaariy ankara zayd binu haabit zayd binu haabit ninka la yidhahdaa wuxuu inkiray calaa marwaan ninkii marwaan la dhihi jiray ayuu wuxuu ku inkiray qiraa'atahu fi lmaqribi biqusaari lmufasil salaada maqrib wuxuu ku akrinaya suuradaha gaagaabanee duxaa inta ka hoosaysa un wa qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula llahi sal alla alay wasalam yaqra'u asagoo akrinaya arkay fi lmaqribi almaqribi asagoo ku akrinayo biduula duulayeyni labadii dheerdheerayd ay labadii ugu dheerayd ee kuwii yani biduula duulayeyn ay labadii suuradeed ee dheerdheerayd wey yuu ku akrinaya kuwa dheerdheeraa labadii dheerdheereedoo ka mid awe marka marwaano wuxuu arkay wadaxaa inta ka hoosaysa uu maqribka un ku tujinayo dadka kusoo gaabsanayo markaasuu wuxuu yidhi maxaad untan ugu akrinaysaa maqribka nabiga waxaan arkaa asagoo labadii suurado dheerdheereed ku akrinaye wahumaa al ancaam iyo walacraaf wey ancaam iyo acraaf asagoo nabiga kutujinaya arkay maqrib ee ma wada dhamaynaya yani qaar buu kasoo qaadanaya kule aydaa bacdulaaya waqiila waxaa lii almaa-ida iyo walacraaf wey labada duula duulayeenka lays helayo waa maa-ida iyo acraaf mid kastaba ha noqotee suuradaha dheerdheer bay ka mid tahay fadahara min hada waxaa daahiray axaadiistan annahu sala allahu alay waslam qara'a fi lmaqribi inuu ku akriyey ay biduwaylati suura dheer iyo walqusayrati mid gaabanbo iyo walwusa mid dhaxbo inta wuu ku akri bidawiilati iyo walqasiirati iyo walwusa inta wuu ku akri nabigu suurad dheer iyo mid gaaban iyo mid dhexdhexaada inta wuu ku akri yani axyaan un yaa loo fiirinaya nashaadada laakiin sida qaalibka u ahayd ee nebigu uu u badnaa salaada maqrib inuu suuradahan gaagaaban qusaara mufasil buu nabigu badna ya macaad binu jabal waa kii nabigu ku canaantay markuu alcimre ku akriyey maqribkao salaadii ku dheereeyey ee hallaa qara'ta bisubixisma rabbika lacla washamsi waduxaaha waleyli idaa yakshaa buu nabigu yiri suuradaha baa ku tuji dadka iyo suuradaha kasiga maxaa yeele fa ina min waraa'ika daciif walkabiir wadalxaaja gadaashaada waxaa kutu ku tukanayo qof tabar daran iyo mid xanuunsan iyo ilmo yaroo carruura iyo yani qof xaajalo dan loo meel u degdegaye iyo kaasaa ku tukanaya gadaashaada rawahu daawud can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigu yani waan nabigaan maqlay bu yhi barabin caazim qara'a asagoo akriyay fi lcishaai salaad cisho bitiini wazaytuun soo tiin buu ku akrinay watiini wazaytuun famaa samictu ma maqal buu yidhi axadana akrinay rawahu lhamsatu ila aba daawud alqira'atu fi subxi salaada subax qiradii lagu akrinayay can abi bardata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi sal allahu alay waslam kaana wuxuu nabigu yaqra'u mid akriyay fi salaati alghadaad salaada subax wuxuu ku akrinayay min asitiina lixdan aayadood laga bilaabo ila almia ilaa boqol aayadood lixdan aayadood ilaa boqol aayadood yuu nabigu ku akrinayay yani salaada subax wuu dheeraynayay qiradeeda maadaama dadku ay nashaadaysan yihiin oo hurdo kasoo tooseen dadka qaarna laga yaabo inay hurdadiiba ku hareen oo yani kusoo kacaan aqinka dambe ama salaada qiradeeda ay kusoo toosaan si ay usoo gaaraan jamaacada u haleelaan ayuu u dheerayn jiray nabigu rawahu sheekhan watirmidi can jaabir bni samurata radi allahu canhu qaal ina nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu yaqra'u fi lfajri salaada subax wuxuu ku akrinayay biqaaf walqur'aani lmajiid yuu ku akrinayay wa kaana salaatuhu salaadiisu waxay ahayd bacdu intaa bacdigee takfiifan wuu fududayn jiray nabigu waktiyii hore nabigu wuu dheerayn jiray markii dambe salaada wuu fududayn jiray rawahu muslim baa wariyo tirmidi can camr bni xurays waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaanii waaba anigoo asmacu maqlaya sawta nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga sawtkiisa yaqra'u asagoo akrinaya fi salaati alghadaadi salaada subax falaa uqsimu bilkunnas aljawaari lkunnas walleyli idaa cascas buu nabigu akrinayo ya marxab suuradaasu akrinay marka hadda waa awsaad lmufasiligo ya awsaad lmufasil subaxa khamiisaad kuwiisa dhexdhexaadkaa yuu ku akrinaya ida shamsu kuurad suuradaas rawaahu abu daawuud baa wariye muslim waxaad arkaysaa marna suurad dheer inuu nabigu dad ku tujinayo marna suurad gaaban walitirmidiyi walxaakim qara'a nabiyu nabigu u akriyay sal alla alayh wasalam fi subxi salaada subax bilwaaqica idaa waaqicuu ku akriyay can cabdillaahi bni saa'ib waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sallaa lana nabiyu nabigaana tujiyey sala allahu alayh wasalam asubxa salaad subax bimakata makuu nagu tujiyey fastaftaxa wuxuu ku furfurtay oo bilaabay suurat almu'miniin suuradda suurat almu'miniin la yidhahdo waqad aflax yuu nabigu bilaabay xataa idaa jaa'a markuu yimid dikru muusa wa haaruun ow dikru ciisa akhadathu waxaa qabatay salcatun ridaxyaa qabatay wuu qufacay nabigu fa rakaca wuu iska rukuucay halkaasuu ka rukuucay ya marka suurat lmu'miniin buu nabigu soo akriyey qadaflax buu soo akriyey ilaa uu dikru muusa wa haaruun uu ka soo gaaro wey ay marxaban waa ilaa saddex bog camal ilaa saddex bog camal buu ku akriyay ragcad ay oo masxafka yuu ku akriyey rawaahu shaakhaan baa xadiidka wariyey marka waxaad arkaysaa nabigu inuu marna dheeraynayo qirada marna uu gaabinayo asalcatu bilfatxi min asacaal wey waa qufci wey xoogaa nabigu riiraxyaa qabatay markaasuu iska rukuucay fataraahu waxaad arkaysaa qara'a inuu akriyey min diwaali lmufasal subax akriyaysaa kuwiisa dheerdheer waa min alxujuraat ilaa cama wey kuwa dheerdheer ay wa awsaadahu kuwiisa dhexda walmufasalu min alxujur mufasal waxaa layahay subax khamiisaan min alxujuraat ilaa aakhiri lqur'aan yaa horta subax khamiisaan layahay mufasal baa lagu magacaabay wa diwaalu lmufasal ka suurati alxadiid suurad suurat alxadiid la yidhaha wa qaaf walmujaadala suuratu qaaf iyo yani qasamicanle iyo suuradaha wey wa awsaaduhuna kalmursalaat wasabixisma rabbika yani wasabixisma rabbika lacla walghaashiya hal ataaka xadiidu lghaashiya waqusaaruhu min aduxaa ilaa aakhiri lqur'aan suuratu duxaa laga bilabo ila qur'anka akhrigiis bal warada waxaaba soo aroray anahu qaraa inuu nabigu akriyo bisaafaat wasaafaat buu ku akriyey warada waxaa soo artay anahu qaraa inuu akriyo biaksari suuratayni labadii suuradoo ugu gaabnaa fi lqur'aani yuu ku akriyey waa ikhlaaska iyo inaacadayn oo kale wuu ku akriyey xadiiث abi daud ma min almufasl subaxa khamiisaad ka mid maha suuratan sagiirata walaa kabiirata ila waqad samictu sal lay slam yo umu naasa biha dadka asagoo ku tujinaya fi salaati lmaktuba wasabaqa anahu kaana yudiilu fi subxi salaata subax inuu dheeraynayo agara min yani min alcasrayn duhurkii casriga salaad subax baa ka dheeray fafiqhu mima taqadama fafuhima waxaa laga fahmay mima taqadama anahu kaana yaqra'u fi salawaati ka muqtada alxaal sida marka dadka xaalkiisa uu keenayo un haddii waktigu xoogaa yar nashaabe leeyahan wuu dheeraynaya dadka unbuu fiirinaya walaakin kaana tadwiilu fi subxi salaata subax baa agtaru bannayd waa lintidaari naa'imi ruuxa hurdaa la sugaya fa innahu waqtu waqtu nawmin waa waqti hurdo wa yeliihi duhru duhurkaa ku xigo xagga dheeraynta falcishaa'u baa ku xigo falcasru baa ku xigo fatundabu waxaa la suneeya qiraa'atu diwaali lmufasal subaxa khamiisaa suuradihiisa dheerdheer fi subxi waduhri bitadwiili subxi qaliilan weliba subaxaa lasii dheeraynaya wa qiraa'atu awsaadi lmufasal subaxa khamiisa kuwiisa dhexdhexaadka waa camma markii laga soo bilaabay ilaa waleyl weeye fi lcishaai waalcasri wa qisaaruhu kuwa gaagaaman fi lmaqribi waa wadaxaa kuwa ka hooseeya meel kale haddaa qur-aan kasoo qabsatana waa awsaa hadba yani meeshii sida nashaadada unbaad fiirinaysaa laakiin dadka aad imaamka u tahay unbaad ku talagelaysaayo dadka waa inaad la socoto adigu awooddaada ha ku xisaabtami haddaad iska taagnaan karto adigu ha ku xisaabtami dadka aad tuujinayso faqtadi yani waayo biadcafihim ka ugu tabardaran ku dayo waa ku nabigu ku yihi saxaabigu rawahu shaqa yajuuzu takriiru suurati hal suurada in lasoo celceliyo way bannaan tahay fi ragcatayni labadii ragcadoodba hal suurada waa ku tuujin kartaa isla nafsu suurati unbaad kusoo celinaysaa can rajulin waxaa laga wariyey min juhaynata annahu samica nabiya nabigu maqlay sal alla alay wasalam yaqra'u asagoo akrinaya fi subxi salaata subax idaa zulzilat alardu zilzaalaha idaa zulzilat buu ku akrinay fi ragcatayni labada ragcadoodba kiltayhimaa labada mid kastaba uu ku akriy nabigu kiltayhimaa mid kasto falaa adrii garan maayo buuri ninkaas an nasiya rasuulullahi inuu hilmaamay sala allahu calayh wasalam oo ragcaddii hore suuraddii uu ku akriyay inuu hilmaamay am qaraa daalika camdan inuu kas u akriyey ay sidaa inuu inuu nabigu kas u yeelay waa huwa lmutacayin weeye saasaa cayneynaysa liannahu sal lla alay slam macsuum weeye min alkhada'i ay fi tashriic tashriica nabigu dadka ummadda marka wax u jidaynayo ilaahay xaggiisu yani waa yahay marya ma gafaayo nabigu marka waxa weeye waa inuu kas u yeelo wuxuu dadka tusinayaa hal suurada in labadii ragcadoodba lagu akrin karo rawaahu abu dawuud alrukuucu watasbiixu fiihi rukuucii iyo tasbiixda lagu akrinaya rukuuca dhexdiisa lagu akrinaya ee maa warada fii bayaani rukuuci alkaamili iyo watasbiixi almadluubi fiihi fi rukuuc tasbiixda laga doonayo loo sunneeyo markaad rukuucsan tahay inaad ku akriso ra'aa xudayfatu wuxuu arkay rajulan nin buu arkay xudayfa binulyamaan laa yutimu aan taam yeelaynin alrukuuca iyo wasujuuda aan taam yeelayn oo hallaynayo salaaddii ka gelabgelabsiinayo ayuu arkay xudayfa fa qaala wuxuu yidhi maa sallayta ma aadan tukanin warniyow ma aadan wax aad tukatay ma leh walow mutta haddaad dhiman lahayd saa haddaad ku dhiman lahaydna mutta calaa hayri lfitrati islaamnimada keyrkeed baaba ku dhiman lahayd ya calaa hayri lfitrati allatii diintaasoo fadala allaahu ilaahay uu ku khalqay muxamadan sala allahu calayhi wasalam calayhaa dusheedow hadda adoo diinta dhammaa jebiyey oo yacni waajibaadkii salaadiiba yani waxba in kaa ansixin oo salaadii kaa haluusin saa un baad ku dhiman lahayd salaad la-aana dee waa diin la-aan wey macnaheedu waa sida ya saasaad ku dhiman lahayd marka hadda nasiib wanaag anaa ku arkay oo waan kuu toosinayaa salaada ee sida aan kuu tilmaamo samee wey hadda ku dadaal rawahu lbukhaari waa wariye wanisaa-i can abi xumayd waxaa laga wariya saacidiy radi allahu canhu annahu qaala linafarin ba wuxuu yidhi min asxaabi nabiyi ka mida sala allahu alayh wasalam ana axfadukum anaa inkugu xifdi badan lisalaati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam abi xumaydu saacidi baa wuxuu ku yidhi asxaabteen qaar ka mida isagoo la hadlayo salaada nabiga anaa idinkugu xifdin badan nooca ay ahayd anigun baa garanaya ra'aytuhu waan arkay buu yidhi nabiga idaa kabbara markuu takbiirsado jacala wuu yeelay yadayhi labadiisa gacmood xidaa'a mankibayhi labada garbood qaabilkooda halkaasuu gacmaha gaarsiinayey markaasuu takbiirsanayay uu xidhanayay wa idaa rakaca markuu rukuucana amkana yadayhi labada gacmood wuxuu makaninayay min rukbatayhi lowyuhu saa ugu qabanay isagoo gacmaha toosinaya aan gacmaha soo laabayni uma hasara dahrahu dhabarkiisa ayuu saa u toosinayey dhabarka saasuu u toosinayay ya dhabarku saa u leexinayey maca istiwaa'ihi ekaantiisiiyo lala qabo maa rakabati maca raqabatihi luqunta min gayri taqwiis asagoo saa isu soo laabin qaarka horena aan saa u taagin oo dhabarka aan saa u jebinin saasaa la rabaa qofku inuu utoosiyo dhabarka dhabarka iyo luquntiisu inay toosnaadaan baa la rabaa markuu rukuuc markuu rukuucayo fa idaa rafaca ra'sahu madaxa markuu kor usoo qaado istawaa wuu ekaanayay xataa yacuuda ilaa uu laabto kullu qafaarin kullu faqaarin lafti la arkaba makaanahu meeshiisa xibin la arka inuu meeshiisa ku laabtaan raa caadi buu u istaagaya samica allahu liman xamida markuu yidhahdo xibnihiisoo dhan waa inay ekaado ruuxu si fiican u istaagaa la dooni fa idaa sajada markuu sujuudo wadaca yadayhi labada gacmood buu nabigu dhulka dhigayey hayra muftarishin xaal uu yahay mid goglanaya keyrkood walaa qaabiduhumaa mana laabayn labada gacmood markii la dhigayo calaacalaha sidaa dhulka loo dhigaya garbaha qaabilkoodaa la dhigaya gacmaha markaad sujuudayso sujuudda aad inaad isugu kala jiidda lama rabo haddaad aad isu kala jiiddo halkaas aad ku dhacdo dhabarkaagii baa godmaya halkan dhabarka wuu soo jabaya qasab wey aye oo sidaa lama rabo inaad aada hoosta isaga soo gashana lama rabo wax yar baa la rabaa inaad sidaa tidha marka meeshaan markaad rukuucsan tahay markaad sujuudsan tahay halkan garbaha waa inay ku hagaagaan gacmaha saasaad ugu aadinaysa hayra muftarish baa la rabaayo gacantu inay saa u taagan tahay baa la rabaayo inaad sidaa u gogasho walaa yabsud axadukum inbisaadalkelbi buu nabigu leeyay qofku markuu rukuucayo inaad gacanta intaad digto ilaa dhudhunka jaqalka ilaa jaqalka asaa usoo seexisa gacanta sida eygu markuu fadhiisanayo bisada iyo lugahay horay u fidsadaan soo maa saasoo kale ha u rukuucin ha u sujuudin imbisaadulkelbi lama rabo aya iska ilaali arrintaas gacantooday kaa soo seexanin inay taagnaataan la doonaya walaa qaabilahumaa labada gacmoodna muu laabayn oo faraha saa muu laabayn wuu fidinaya faraha qibladuna sidaa ugu toosinaya faraha qiblada ku toos sidaa ha odhanin labada gacmood saa ha isaga horkeenin oo haddaad gacmaha saa isaga hor keento dee qibladii bay ka baxayaan tana xaggay qaadaysa inaad saa u jeedisaa sunna ago inaad saa ujeedi wastaqbala wuu qaabilinaya biatraafi asaabici rijlayhi lugaha farahooda farahaas dharafta fiidooda ayuu qiblada qaabilinaya lugahana fiidoodu sidaa u dhigayay intuu dhinac hoos saa ugu dhigo ayay marka qiblada saa u qaabilayeen wy faruhu inay saa yihiin baa la rabaa ama faraha fiidooda aad dhigto ama dhinacooda hoosoo baadinka aad sidaa u dhigto inaad lugta kor haysa ma aha inaad dhinaca daahirka dhigtana maaha fa idaa jalasa fi ragcatayni labada ragcadood markuu fadhiisanayo oo markuu atixiyaadka u fadhiistee jalasa calaa rijlihi lyusra lugta bidixuu ku fadhiisanaya aya lugta bidixuu ku fadhiisanaya jalsatul yani iftiraash baa iftiraash baa la yidhahda lugta bidixood ku fadhiis wanasablyumna lugta midigana wuu taagaya lugta faraheeda ku istaajinaysa markaasaa ciribta kor taagaysa waidaa jalasa fi rakcati alakhiirati ragcadda u dambeeya markuu fadhiisanayo qadama wuu bixinayay rijlahu lyusraa lugtiisa bidxo yuu halkaa u bixinayay sintaad ku fadhiisanaysaa wanasaba alukhraa lugta kalena wuu taagayaa waqacada calaa maqcadatihi sintiisuu ku fadhiisanayo ya iftiraashka midka la yidhahdo waxaa la yidhaha tawaruk baa la yidhaha tawaruk sil dhul dhigi way lugta bidixoo lagu fadhiisana iftiraash baa la yidhaha markaa sinta ku fadhiisatana oo lugta aad xagga u bixisana waxaa la yidhahdaa tawaruk sin dhul dhigi way sintaad dhulka dhigtay markaas waa marka atixiyaadka ugu dambeeyo waa hadday waasactay meesha ku fiiraysa saa u fadhiisa way rawahu lkhamsatu ilaa musliman can caliyi radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu aha sal lla alay waslam idaa rakaca markuu rukuuco qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma laka rakactu waa ka tasbiixdii lagu akrinayay rukuuca allaahuma allahayow laka liajlika umaa rakactu u rukuucay wa bika birubuubiyati kaan aamantu rumeeyey walaka adiga umbaan aslamtu kuu hogaansamay khashaca waxaa khushuucay laka liajlika samcii aniga maqalkaygi wa basarii araggaygi wa mukhii dhuuxaygi wa cadmii lafahaygi iyo wa casabii seedahaygi wey intaasoo dhan ba adiga kuu khushuucano rawahu lhamsatu ila lbuhaariy can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxu aha sal lla lay slam yaqulu mid ilaha fi rukuuci rukuuciisi iyo wa sujuudihi subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika allahuma kfir lii subxaanaka tanzihan baa laka kuu sugnaaday allahuma ya allahu allah yo rabbana ya rabbana rabbigano wa bixamdika xaalan ku dheehanahay allahumawaalan ku dheehnahay allahuma kfir lii ilahu ii dembi dhaaf saasuu nagu dhahay markay soo degtay yani idaa ja markay soo degtay suuratan suura yani idaa jaa nasrullahi walfatxu wra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu baa ilaha yidhi suuraddaa marka intay soo degtay bacdigeed wuxuu badinaya nabigu hadalkaas subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika allahuma kfir li waa tasbiixdii iyo istikfaartii u markaa badinay rawahu lhamsatu litirmidiye wa canha waxaa laga wariyay caaisho ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam kaana waxaa yaquulu mid ilaha fii rukuucihi iyo wa sujuudihi subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux subuuxun quduus ay subuuxun yani nazahnaan baa u sugnaatay quduusun aya ilaahay kii nazahan wey waa ismaani lilaahi tacaala rukuucii aniga rukuucaygu lisubuuxi lquduus bay ka dhigan tahay allihii almubara laga beri yeelay min anaqaa'is nusqaanta o dhan alquduus yani almudahar laga dahiray xumaanta oo dhan yaa rukuucaygu u sugnaaday allihii rabulmalaa'ikati malaa'igta rabbigeeda haya waruuxi jibriil ruuxa waa jibriil nazla bihi ruuxu lamiin baa ilaha yidhi qur-aanka waxaa la soo degay ruuxu lamiin waa jibriil wey tanazalu lmalaa'ikatu waruux ruuxaa marka jibriil sidaa wey rabbigiisa ahaa rawahu muslim abu daawud wanisaa-i can cabdillaahi radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu idaa rakaca axadukum xadkiin hadduu rukuucayo oo faqaala uu yidhahday fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim halaaa maraat saddex goor faqad tama rukuucuhu rukuuciisii taamgayo wadalika adna adna alkamaal rukuuca tasbiixdiisa hal mar aha ugu yar subxaana rabbi alcadiim wa bixamdihi inaad rukuuca tira sujuuddana sidoo kale subxaana rabbi alaclaa adna kamaalka inta kaamilka oo ugu yar ugu hooseyso waa saddex goor inaad tidhahdo waxaa ugu badan ilaa kow iyo toban waay laakiin qofku markuu keligii yahay munfaridka yahay unbu asagu iska dheeraysanaya ilaa kow iyo toban ama qoon maxsuura dad yaroo kooban oo in salaada loo dheereeyo rabo haddaad imaam u tahay waidaa sajada markuu sujuudo faqaala uu yidhahdo fii sujuudihi subxaana rabbi alaclaa subxaana waxaa nazahan rabbi rabbigii alaclaa ee korreeyey halaasa maraat faqad tamba sujuuduhu sujuuddiisa taan bay noqotay wadalika adnaahu adna alkamaal rawaahu tirmidi wa abu daawuud alrafcu min arukuuci rukuuca oo laga soo kor noqdo iyo walxamdu fiihi xamdiga oo lagula yimaado wey samica allahu liman xamidahu can rifaacata bn raafici waxaa laga radi allahu canhu qaal kunnaa waxaanayni yowma maalin nusallii kuwa tukanaya waraaca anabiyi sala allahu calayh waslam nabiga gadaashiisa falamaa rafaca ra'sahu nabigu markuu madaxa kor u qaaday min aragcati ragcadda markuu kor uga soo qaaday markuu rukuuca ka soo toosay qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamida samica allahu taqabala allahu ilahay wuu aqbalaa liman xamidahu ninkii kumaadi faqaala rajulun baa wuxuu yidhi waraa'ahu gadaashiisa markuu nabigu yidhi samica allahu liman xamida nin dadkii ma'muumiintaha ka mida nabiga ku tuga tukanayaa wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih saasuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano walaka alxamdu adigoo kuu sugnaaday mahad xamdan kasiiran mahad fara badan baa kuu sugnaatay dayiban oo wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey falama insarafa markuu nabigu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi man ilmutakalim ninkii kelimaadkaa ku hadlayay kee aha qaala wuxuu yidhi ninkii ana aniga weeye anaa idhi hadalkaas wax uu nabiga ka maqlay ma ahayn wuu iska yidhi un ninkaas ya kelimaadkaas waa lagu hanuuniyey wuu iska yidhi un qaala wuxuu yidhi nabigu ra'aytu waan arkay bidcata wa halaaiina malakan soddon iyo dhowr malag baan arkay yabtadiruunaha u kala degdegayo ayuhum koodii yaktubuhaa qoraya awalan sawaabkeeda qoritaankeeday u kala degdegayaan dhowr iyo soddon malag oo faliilada ay leedahay waa kelimaad ya shayga khayrka ah qofka mu'minkaa inuu iska bilaaban karo wax wanaagsan oo sharciga waafaqsan hadduu yahay ayuu xadiidka kutusinaya waxyaalo badan oo saasoo kaleeta a zamanka nabiga ka dhacday oo nabiga calayhi salatu wasalaam asxaabtu ayna ku arag ayay sameeyeen markay u sheegeenna oo nabigu uu ogaadayna uu ka raali noqday uu qiray ya kanaa hadda ka mida wey yaa ku hadlay kelimaadkaas anaa ku hadlay buu rasuulka ilaahi markaasuu nabigu ammaantaa usoo jeediyey inay dhowr iyo soddon malag ayaa qoraysa u kala degdegaysay sawaabkeeda ee qur-aanka abuu saciid alkhudri jamaacadii uu la socday safarka ayd baa ka miday marka iyagoo intay safreen ay reer usoo martiyeen inay martigeliyaan ay diideen ninkii yacni ugaaskooda ahaa meeshii lagu qariyay oo wax walbo daawo ah hadday ku dayeen la keri waayo markay noogeenba waxay yidhahan war qoladan idin kor degan ee musaafirka ah bal maa u tagtaan in daawo ay hayaan baa laga yaabaa qaniinyada iyo waxaas u roon way u imaadeena waxay yidhahdeen war ninkii sayidka annagaa baa la qaniinay wax daawaa mabaad haysaan abuu saciid alkhudri baa hadlo wuxuu yidhi haa anigu anaa daawo hayo anigu qaniiyada waan ku tufaa buuri haddaan ku tufana waa bas laakiin waxaan idiin sheegayaa inaadna martigelisaan soo miina diidin inaad ujre isiisaan xoolo nagula ballantaan maogeydin kuguma tufaayo hadinka ba isaan noo miina samaynin martigalka ad noo diideen markaasay nala heshii haddii waxa alle wuxuu sayidku ku fayoobaanayo ugaaskeena waan ogolnahay nala heshii ari bay kula heshiiyeen xoogaa ah ilaa soddon neef oo ari ahay sheegaan riwaayaadka yay kula heshiiyeen wuu soo kacay markaasuu saciidulkhudri ninkii la qaniinay buu u yimid wuxuu bilaabay inuu ku tufaayo suurat alxamdi faatixada mar alla markuu dhammeeyoba buu ku leeyay saddex goor buu ku tufay iyo toddoba goor buu ku tufay labadooba waa la wariyaa kaana maa nushida min ciqaal waxaad moodaa xarig ku xidhnaa qodob ku xidhnaa in laga furay ninkii manaquy markiiba waa laga siibay xanuunka ku taagna markaasuu wuxuu yii waruu oofiyey ujradoodii wixii aad kula ballanteen waxba ha ka nusqaaminina siiya ari baa la soo siiyey markaa soddon neef asxaabtu waxay yidhahdeen marka aan qaybsanno dee ariga waa ari aan soo helnay oo xalaal ahe aan qaybsanno abuu saciid alkhudri baa wuxuu yidhi maya u kaadiye ilaa aan nabiga u tagno oon u waranno maxaa la hadda ka hor ma jirta ma aan ogeyn ujro yacni intii dad wax loogu tufo in xoolo lagu qaato dad intii wax loogu tufo in yacni xoolo lagu qaato wax marka hore la yaqaanay meehee ilaa aan nebiga su'aalno oo bal aan fiirino inuu inay arrintaa arrin bannaan tahay iyo in kale u kaadiyey waa la soo kacayo madiina la yimi markaasaa nabiga loo warramay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaa ku ogeysay inay ruqyatoo laysku tufo suuradda ayaa kuu sheegay xaqii baad asiibteen ariguna waa xalaale qaybiya ariga oo aniga nafteyda qaybkaygu dara waxga siiya bu ariga saasuu nabigu yidhi sal alla alay waslam marka waa qalbigooduu kusii dhiib yeelaya mar hadduu ariga xoolihii nabigu wax ka qaatay inuu xalaal yahay baa meesha lagu ogaaday waasaas marka haddee way dhacday asxaabtu dhowr goor way sameeyeen wy sidoo kale waxaa dhacday asxaabta iyaga oo yacni safar ahaa safarkii yacni abu cubayda ninkii la dhihi jiray iyaga uu hogaaminayo ayay intay zaadkii ka dhammaaday baahdeen baddaa waxaa uga soo baxay bahal weyn oo cambar la yidhaahdo oo dee un weyninka alla ka badiy gurigaas kala eg yaa uga soo baxay markaasay cunayeen hal bil bay cunayeen ayagoo saddex boqol oo nin ah bil idil bay dul fadhiyeen wax waxaan marka hore way isweydiiyeen maxay dhahen waxaan ma daliil wax daliila u hayna malali waxaan ma cuni karnee ka taga waa bakti intii marka hore yidhi iyo abu cubayde haddana weysaado wuxuu yidhi annagu sooma nihin dad fii sabiilillahi waddada ilahay duulaan ku jiro soo rasuulu rasuulilahi rasuulu rasuulilahi soo manihin rasuulka ilahi dadka uu soo diray ee diinta usoo diray soo manihin haa waanu cunayna waana baahannahay sooma waan cunaynaa markaasay meesha ku cuneeno way ku baanteen way cayileen bil idil bay cunayeen subagiisii iyo hilibkiisay saa ulaaheen bahalkaa weyninkiisa feerihiisa markii hilibkii laga dhammaystay buu abu cubayde saa u istaajiyey markaasuu rigeelan aan wadano awrta aan wadano ritiga ugu weyn hala raro ritiga ugu weynaana baa la raray ritigii oo raran baa feertiin saa loo istaajiyaa la hoos mariyey ishiisa keliya ishaa godkeeda markii baruurtii iyo subagii laga bixiyey ilaa dhowr iyo toban nin baa lagu hasla wadagelisay weyna wuxuu ka qaba ishiisa keliya waa bahal intaa leeg wax la dhamayn kara ma waa saddex boqol saddex boqoloo nin waxay bil kor fadhiyeen maxaad male oo intaa cunayeenu markii dambana qaar soo sahay qaateen markii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi waa risqi ilaahay idinku irsaaqay wey ee wax ma ka wadaan hadda wax ma ka wadaan aan cunne saasuu nabiga ku yidhi alayhi salatu wasalam marka ijtihaadku sidaa weeye haddaad wax khayra ilaahay ku waafajiyo waxaasna wax wanaagsan oo diinta waafaqsan uu noqdo wax laga hor imaanayo ma ah nabiguna xadiid buuba ku caddeeyey man sanna fi lislaami sunnatan xasana ya falahu ajruha wa ajru man camila caleyh ilaa ywmi alqiyama buri nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii sunno wanaagsan oo khayra oo shareecada ku bannaan uu jideeyo isaga iyo in alla intii camal fashay ajirkoodii baa la siinay marka sidaa wey waxaa qofku uu la yimid ee khayrkay hadda uu bilaabay inuu shareecada madkhal ku leeyahay inuu usa ku hayn unbaa la fiirini mar haddii wax shareecada ku bannaan oo wanaagsan uu yahay waa wax cusub loo odhan maayo waa khayr wey aya wahaakada rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa wariyay latirmidiya wa kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam idaa qaala markuu yidhahdo samica allahu liman xamidah markuu nabigu yidhahdo macnaheeduna waxa weeye taqabala allahu liman xamidahu samica allahu taqabala allahu ilahay wuu aqbalaya liman xamidahu qofkii ku mahadiyo qaala wuxuu ohan jiray allaahuma rabbana walaka alxamd saasuu markaa dhahay marka uu soo istaagayo yo wuxuu leeyahy samica allahu liman xamidah markuu ekaado si fiican u istaagana rabbanaa walaka alxamdu ama rabbanaa laka alxamdu yuu nabigu dhahaya labada riwaayo waa lagu wariyey rawahu lbukhari baa xadidka wariy can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal lay slam qaal idaa qaala alimaamu markuu yidhahdo samica allahu liman xamida faquluu dhaha allahuma rabbana walaka alxamd sidaa dhaha fainahu shaniya man waafaqa ninkuu waafaqa qowluhu qowlkiisu qowl almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min dembih dembigiisa hore o dhan waa la dhaafaya marka hadda xadiidku wuxuu kumuusinaya lafdigiisu inuu imaamku samica allahu liman xamida keliya ku gaabsanayo ma'muumkuna rabbanaa walaka alxamdu keliya ku gaabsanayo laakiin sidaa ma imaamku samica allahu liman xamida iyo rabbanaa walaka alxamdu xamdan kasiiran ama mil'a samaawaati labaduu uu dhahaya ma'muumkuna labaduba waa laga raba siduu nabigu xadiid kale ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli buu nabigu sala allahu alay wasalam si aad igu aragteen annagu u tukanaya u tukada labadaba dee nabigu waa odhan jiray waa odhan jiray rawahu lhamsa can caliyin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam idaa rafaca ra'sahu min arukuuc rukuuca markuu ka soo kor noqdo qaala wuxuu dhahaya samica allahu liman xamida samica allahu ilaahay wuu aqbalaa liman xamidahu ninkii ku mahadiyo rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana walaka aduu kuusuga alxamdu mahad xamdigaasoo mila samaawaati samaawaadka muggiia wa mila alardi arlada muggeeda wa mila maa baynahumaa wixii u dhexeeya wa mila maa shi'ta wixii aad doonto oo min shayin shaya bacdu intaa bacdiga samaawaadkii ardada bacdigood wixii adigu aad doonto muggi oo xamdi aha ilahay kuu sugnaaday rawahu lhamsatu lilbukhaariy wazaada muslim iyo wa abu daawuud wuxuu ziyaadiyey ahla asanaa'i waalmajdi axaqu ma qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun allaahuma laa maanica lima acطayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad taasuu ku ziyaadinaya rabbanaa laka alxamdu mil'a samaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa baynahumaa wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu ahla asanaa'i waalmajdi axaqu ma qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun allahuma laa maanic saasuu leeyahy waa sunno inaad tia ahla sanaa'i ya ahla sanaa ammaanta allihii ehelka u ahaayo iyo walmajdi sharafta axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaahdo waxa u xaqnimo badan wa kullunaa dhammaantaano laka adigaan cabdun addoommo kuu nahae allahuma laa maanica limaa cadayta wey axaqu maa qaala alcabduda allahuma laa maanica whaas maquulu qowlkeeda wakaa marka mafcuulkii qaalada iyo mafcuulkeedii waxaa kala dhex galay wa kullunaa laka cabd wa kullunaa laka cabdun jumladaasaa kala dhexgaysa waa muctarido axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaha waxaa u xaqnimo badan wa kullunaa dhammaantaano laka cabdun adaan addoommo kuu nahaye allaahuma laa maanica lima acdayt ilaahayow wax mancin kara ma jiro wixii adigu aad bixiso walaa mucdiya wax bixin karana ma jiro limaa manacta waxaad ugu diidto walaa yanfacu anfaci maayo daljaddi midka hod hodantanimada iyo maalka u saaxiibka minka min cadaabika aljaddu hodannimada waxba ka tari mayso maal waxba kaa deeqi maayo ya ninkaan camal saalixa iyo iimaan ilaahay ugu dhowaanin maal muxuu u taride maalkum waxaad uga badbaadaysaa taas waxba uga badbaadaysa asujuudu iyo watasbiixu fiihi sujuudda iyo tasbiixdii fiigeeda lagu aqrinaya can waa'il bni xujrin radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu aha sal alla alay waslam idaa sajada markuu sujuudo wadaca yadacu wuu dejinay rugbatayhi labada low qabla yadayhi intuuna gacmaha dhiganin intuuna gacmaha nabigu dhiganin ayuu marka hore lugaha lowyaha hormarinayey lowyaha markuu dhigo ayuu kadiba gacmaha dhigay waa hadduu qofku yeeli karo qof culus uusa ahayn weeye marka hore lowyuhu hormarinaya markaa kadib uu gacmaha dhigaya markuu soo kacayana rafaca yadayhi gacmuhuu kor u qaadi jiray oo qabla rugbatayhi aya intuuna lowyaha kor soo qaaday ay ayuu gacmaha kor u qaaday akaad rawahu asxaabu sunan baa wariy can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu ictadiluu fi sujuudi sujuudda ku ekaada si fiican u sujuuda walaa yabsud axadukum axadkiin yuusa fidinin diraacayhi dhudhumihiisa yuusa fidinin inbisaadal kelbi eyga siduu yacni lugaha saa ugu fidsado oo kale eygu suu shanshooyinka u fidsado saasoo kale markaad sujuudayso dhulka saa ha u seexinin gacmahee gacmaha kor utaag ictidaal samee rawaahu turmi rawaahu alkhamsatu shantii baa warisay xadiidka can cabdillaahi waxaa laga wariyay bn buxayrata radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam kaana wuxuu nabigu idaa sallaa markuu tukanayo faraja bayna yadayhi gacmaha wuu kala geyn jiray xoogaa xataa yabduwa ilaa ay muuqato bayaadu ibdayhi kilkilihiisa caddaantooda ilaa la arko wax yar buu nabigu saa gacmaha u yar kala bixinay ilaa kilkilihiisa haddee yani funaanad iyo shaar iyo waxaas ma jirine go' baa sidaas loo wa marka marka sidaa uu yidhahdo qofka gadaashiisaa halkanuu nabiga ka arkaya kilkishiisa w rawaahu sheekhaan baa wariyo fii riwaayatin kaana wuxuu aa nabigu idaa sajada markuu sujuudo jaafaha wuu kala fogeynayo bayna yadayhi labada gacmood buu xoogaa yar kala dheerinay xataa low ana buhaymatan low ana bahmatan xataa low ana bahmatan ilmo yar oo waxaraa ama ilmo baraara araadad hadday doonto an tamura inay marto taxta yadayhi marad ay marayso saasuu saasuu u sujuuday ilmo waxaraa hadduu doono ama ilmo baraar inuu meeshan ka duso hadduu doono wuu dusi karaa yani xoogaa yar baa inay ubaxaysaa la doonaya meeshaan inaad isku dhejisa maaha naagtaa khilaafsan ayadu oo waa meelaha raggiiyo haweenku isku khilaafaano nimanka xoogaa gacmahay saa u kala qaadaya oo boodyaha iyo gacmaha inay isku dhejiyaan lama rabo saasay u yar kala qaadayaan caloosha iyo boodyahana inay isku dhegaan lama rabo wax yar buu saaya in way khilaafsan tahayo way is uruurinaysaa saasa iyada u astur badane hadday xoogaa iskala jiido xoogaa waxbaa ka kala dala ka kala daadanaya yacni hambalaalaqaas iyada looma ogole way is uruurinaysaa xoogaa gacmaheeda gadaal bay u ceshanaysaa markaas waxay isku dhejinaysaa gacmaha iyo boodyaha iyo calooshay saa isugu dhejinaysa way is asturaysaa iyada ninkana xoogaa saasuu isu kala bixinay markuu sujuuday zaa'idna lama raba haddii inaad halkan ku dhacdo dhabarkaa jebiso waxaas aya qaabdare noqonaysa can anas waxaa laga radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanay nusalli maca nabiyi sal alla alay sl nabigaan la tukanayna fayadacu axadunaa midkaanaa wuxuu dejinaya darafa sawbi manafta daradee marada darafteeda ayuu dhulka dhiganayay min shiddati alxarri kuleylka darkiis fii makaani sujuud meesha uu ku sujuuday yani marada iskaga dhigayno marxaba rawahu lhamsa haddii markaad sujuudayso marada yacni waxaa shardi ah maradan aad ku sujuudayso inayna ahayn maro kula socoto maro yacni yataxarak bitaxarukika qofka musalliga dhaqdhaqaaqiisa maro la dhaqdhaqaaqaysa waa inaysan ahayn cimaamado kaleo aad wadato yani adiga saa u wadato yani inaad haddana wejiga saas ay kuugu gasho fiideedii ama maradii goy aad garbasaarnay fiidiisa aad ku sujuudo lama ogolo lama ogolo hadday laakiin maradu maro dhulka iska taallo tahay ama waa shay munfasil ahoo sida cumaamadoo kale marna aa saas inta u saaranaysa markaa inaad sujuudo doonaysana saasaad dhulka udhiganaysaa markaasaad ku sujuudaysaa taa way iska banaan tahay taa way iska banaan tahay baa lale can caliyi waxaa laga radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana nabiyu wuxuu sal alay sl idaa sajada markuu sujuuday qaala wuxuu dhahayay allaahuma laka sajadtu allahuma allah ow laka liajlika umbaan sajadtu u sujuuday wa bika birubuubiyatika umbaan aamantu rumeeyey walaka adigaan aslamtu u hogaansamay sajada wejhii wejigaygii baa sujuuday daatadaydii liladii macbuud buu u sujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu suureeyey wa shaqa dilaaciyey samcahu maqalkiisi iyo basarahu araggiisa tabaaraka allah ilaahay baa kor ahaaday axsanu lkhaaliqiina inta wax abuurtay ugu wanaagsanaaw rawahu lhamsatu ila lbuhaari can xudayfata radi allahu canhu anahu sallaa maca nabiyi sala allahu alayh wasalam fa kaana wuxuu anabigu yaquulu ku yidhaha fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim nabigu dhahayay subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi wa fii sujuudihina subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi wamaa mara nebigu ma soo maraya biaayati raxmatin ilaa waqafa cindaha wuu istaagaya fasa'ala raxmaddaasu ilahay weydiisanay aayaturaxma marka uu soo maro nabigu ugu ducaysanayo walaa biaayati cadaabina nabigu ma uusa soo marayni ilaa waqafa cindaha fatacawad ilahay buu ka magangelayo ilahay buu cadaabkaa ka magangelayo aayaturaxma markuu soo mara raxmaddaasu ilahay su-aalanay ducooyinka saasoo kaleeto oo madluubka ah oo markaad aayaturaxma maraysa iyo aayatu cadaab aad maraysa haddaad salaadii soo dhexgeliso qiradii aad akrinaysa haddaad dhexgeliso waxba ma dhibaysaa laleey waxba ma dhibaysa rawaahu abu daawuud baa wariye tirmidi walamaa nazala markuu soo degay fasabix bixasbiy fasabix bismi rabbika alcadiim fasabix ay tasbiixso bismi rabbika rabbigaa magiciisa alihi alcadiimi ama sabix yacni u tasbiixso oo bismi rabbika ay birabbika rabbigaaga alcadiim oo ismida markaas magaxan baa laga dhigaya waa isgadaay ya u tasbiixso markay aayaddaa soo degtay qaala rasuul lahi wuxuu yihi sal alla alay slam ijcaluuha fii rukuucikum rukuuca yeela subxaana rabbi alcadiim wabixamdihi falamaa nazalad markay soo degtay sabix isma rabbika laclaa markay soo degtay qaala wuxuu nabigu ijcaluuha fii sujuudikum sujuuda yeela subxaana rabbi aclaa wabixamdi rawaahu abu daawuud axmed can caliyin radi allahu canhu qaal nahaanii xibbii nahaanii wuxuu iga nahayey buu leeyahy caliy bnu abi aalib xibbii midka aan jeclaa waa xabiibkaygi nabi maxamed buu ku jeedaa sala allahu aleyh wasalam rasuulullahi rasuulkii ilaahay ahaa wuxuu iga manciyey sala allahu aleyh wasalam an aqri'a alqur'aana qur'aanka inaan aqriyo raakican anoo rukuucsan aw saajida anoo sujuudsan qur-aanka sujuud iyo rukuuc midna laguma aqriyo nahyiga waa nahyi taxriim baa laleeyahy lama ogolo qur-aanka sujuud iyo rukuuca lagu aqrin maayo istaagga unbaa qur-aanka lagu aqriya qiyaamka bas markaa salaada tukanayso qiyaamka unbaa lagu aqrinaya fa qiraa'atu lqur'aani fi rukuuci wasujuudi xaaraamun wey lama ogolo wa fii butlaani salaati salaada ma ku buraysaa mise khilaafun baa ku sugan salaada kuma buraysaa laleeyahay sida loo badan yahay laakin waa xaaraan baa laleeyahy lama ogola ina ku dhexlo rawahu lkamsatu baa wariyay lilbukhaariya adducaau fi sujuudi mustajaabun sujuudda oo lagu ducaysto waa mustajaabo ducada waa la aqbalayaa fii kulli salaat lianna almusalli qofka tukanaya waaqifun bayna yaday rabbihi ilaahay hortiisuu taagan yahay yunaajiihi wuu la munaajoonayaa wa huwa muqbilun calayhi wuu soo qaabilsan yahay walaakin fi sujuudi akthar tawaaduca iyo khushuucu wuxuu sii badan yahay iyo sirta salaada ku jirto duca yacni sujuudda waay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu aqrabu maa yakuunu lcabdu addoonku marka uu ugu dhow yahay min rabbihi rabbigii marka uu ugu dhow yahay walxaal huwa saajidun yacni xaasilun wuu xasilay walxaal huwa saajidun marka uu sujuudsan yahay waay marka uu nabigu yacni addoonku sujuudsan yahay ee wejiga dhulka ugu hayo uu wejiga dhulka ku hayo markaasuu ilaahay ugu dhow yahay ee fa agtiru ducaaa ducada badiya buu nabigu lianna sira salaati salaada sirteedu atadallulu iyo walkhushuuc inaad ilaahay u khushuucdo oo isu ludullaysa weeye wa huwa biajlaa yacni mudaahirihi fi sujuud tadallulkaa iyo khushuucaasna wuxuu aad u daahiraya u muuqdaa marka uu addoonku sujuudsan yahay wejiga dhulka ku hayo wa kullamaa isdaada alcabdu khuduucan lirabbihi mar alla markuu yacni ziyaadsado khuduuc iyo tadallul ilaahay uu isu yacni u dhowaado isu dulleeyo isdaada qurban minhu ilaahay buu u dhowaanayaa fa huwa fii sujuudihi aqrabu ilaa rabbihi min kulli xaal xaalo kastoo addoonku uu ku sugan yahay markuu wejiga dhulka ku hayo ee uu sujuudsan yahay ee yacni ximinkii aclaadiisa u sharaf badnaaba uu dhulka dhigay waa wejigee markaasuu ilaahay ugu dhow yahay ducada markaa badiyo ilaahay baryadiisa iyo ducada badiya buu nabigu leeyahy wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu a nabigu yaquulu mid yidhahda fii sujuudihi allaahuma kfir lii ilaahayow ii dhaaf dembii dembigaygi ilaahu ii dhaaf kullahu dhammaanti diqahu iyo wajillahu diqahu midkiisi yaraa ee qarsoonaa iyo wajillahu kiigiisi weynaa labaduba ilaahow ii dhaaf wa awalahu midkiisi horreeyey iyo wa aakhirahu kii dembeeyey wa calaaniyatahu midkiisii muuqday dembigii la arkahayey ee daahirka ee aan sameeyey iyo wa sirahu kii aan qarsaday ee hoosaan u sameeyey intaba ilaahu ii dhaaf saasuu markaa nabigu ku ducaysan jiray rawaahumaa labada riwaayo wa muslimun baa wariyey wa abu daawuud can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi faqadtu rasuula allahi baan waayey sala allahu calayhi wasalama leylatan habeen min alfiraash habeen baa nabiga gogasha ka waayey firaashkii uu igula jiifay ayaan ka waayey bay tihi nabiga faltamastuhu waan raaraadiyey tihi gurigu dee waa mugdi soo maaha markaasaan doondoonay bay tihi waan raarraadiyey gurigaan ka raadiyey fa waqacad yaddii gacantaydaa waxay ku dhacday calaa badni qadamayhi labadiisa lugood baadinkooday ku dhacday yacni qadameynkiisa baadinkooda calaa calaha lugaha ayay gacanta iga dhacday walxaal huwa nabigu fil masjidi masaajidka uu ku jiro oo hadda masaajidka iyo qolka caaisha way isku dheganaayeen marka masaajidkii ayuu nabigu ku jiray ama masjidkan waxaa looga jeedaa makaanu tukadka weeye guriga meesha yacni salliga la dhigtay ee looga tukado sida yacni masjid yacni waayahay waa musalla albeyt guriga meesha looga tukada maa masjidka looga jeedaa marka asagoo nabigu masaajidka ku jiro ayaa marka lugacanta iga dhacday yaan ku dhacday tiri wahumaa mansuubataani labada lugood saasay u taagnaayeen nabigu sujuud buu ku jiray wa huwa nabigu yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma acuudu biridaaka min sakhadik wa bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsii sanaa'an calayk anta kamaa asnayta calaa nafsik ducadaasuu markaa nabigu aqrinayay allaahuma allahayow acuudu waxaan magan gelayaa biridaaka adiga ridaadaan magan gelayaa min sakhadik caradaadaan ilaahu ka magan gelayaa wa bimucaafaatika ilaahayow cafigaagaan magan gelayaa oo min cuquubatika cuquubadaadaan ka magan gelayaa waacuudu bika ilaahu adaan ku magangelayaa minka min cadaabikaan ka magangeli acuudu bika adaan ku magangeliyo minka adaan kaa magangelaya yacnii ciqaab iyo cadho wixii xaggaaga ka imaan lahayd adaan kaa magangelaya ridahaagaan magangelaya laa uxsii ma koobayo sanaa'an ammaan calayka adiga dushaada haddii aan doono ina yacnii mutaysiga xaqa aad u mutaysatay in lagugu sugriyo lagu ammaano ma gudi karo oo ma koobi karo anta adigu kamaa asnayta calaa nafsika sida aad naftaada u ammaantay un wey ay ilaahay naftiisa isagaa ku mahadiyey intaasuu meelood buu ilaahay ku xamdiyey naftiisa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi aladii anzala alkitaaba calaa cabdihi alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaat alxamdu lilahi faatir asamaawaat wahaakada intaasoo meelood buu ilaahay ku sheegay anta kamaa asnayta calaa nafsika ilaahayow adigu sida aad naftaada u ammaantay un waay taasuna wey marka aad buu nabigu sujuuda ugu ducayn jiray wey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magangelayaa cadhadiisa ciqaabkiisana wuu ka magangelayaa ilaahay nebi maxamed uma cadhoonayo mana ciqaabayo liannahu istafaahu uu doortay wafadalahu cala alcaalamiin makhluuq oo dhan buu ilaahay ka doortay kii ugu fadli badnaa wey macsuum weeyahoo wax ilaahay ka cadhaysiyaba ku dhici maayo oo myacni xumaan iyo dembigo waaba ka ambiyada waa ka macsuum waabka yacni waaye kuma bannaano weeye wainamaa haadaa atacliimu ayahay ayahay wainamaa haadaa muxuu nabigu sidaa u leeyahay litacliimi lummata ummadduu tacliiminayaa maqaama alkhawfi buu barayaa min allahi tacaala ilaahay cabsidiisa inay ilaahay ku dadaalaan cabsidiisa ayuu ummadda barayaa rawahu lhamsatu ila albukhaariy aljuluusu bayna sajdatayni waadducaau fiihi labada sujuudood fadhiga u dhaxeeyo iyo ducadii lagu ducaysan lahaa ayaa meeshan laga gelaya can ilbaraa waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaal kaana wuxuu ahaaday rukuucu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga rukuuciisii iyo wa sujuuduhu sujuuddiisii wa idaa rafaca min arukuuci rukuuca markuu ka soo kor noqdo waa ictidaalkii iyo wa bayna sajdatayni fadhigiisii bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeyey qariiban min asawaabuha intaaba way isu dhadhowaayeen yacni sujuudda iyo rukuuca iyo ictidaalka markuu rukuuca ka soo tooso iyo sujuudda hore markuu ka soo tooso tii labaadna uusan u noqonin fadhigii u dhexeeyey qariiban min asawaab way isku dhadhowaayeen way way isku dhadhowaayeen yacni wax yar xoogaa rukuuca iyo sujuudda yaro dheer oo ictidaalka iyo fadhiga bayna sajdaynkaay wax yar ka dheer yihiin laakiin qariiban kuwo ku dhow bay ahaayeen min asawa inay isla eg yihiin bay ku dhowaayeenoo wax yar unbay kala badnaayeen manaa wa fii riwaayati ma khala alqiyaama waljuluusa litashahud istaagga oo qirada la aqrinayo iyo fadhiga atixiyaadka lagu aqrinayo wixii ka soo haray inta kale way isu dhadhowaayeen wey aada uma kala dheerdheereen way isu dhowaayeen labadan unbaa dheer oo qiyaamka dee yani qirada lagu aqrinayo wuu dheer yahay oo sujuudda iyo rukuucaya waa ka dheer yahay atixiyaadkuna waa ka dheeryahay inta loo fadhiyo sujuudda inta loo yani lagu hayo waa ka dheeryahay laakiin inta kale way isu dhadhowaay rawahu alkhamsa can daawuus waxaa laga wariyey radia allahu canhu nin taabici u ahaa daawuus qaala wuxuu yidhi qulnaa libni cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas baa waxaanuu nidhi fi liqcaa'i yacni bal fariisiga lagu fadhiisanayo cala alqadamayni gomadaha lagu fadhiisanayo bal ka waran aliqcaa iqca maxaa la yidhaha nasbu lqadamayn waljuluusu calayhima marka aad sujuudda ka soo toosood atixiyaadsanayso sujuudda u dambayso ama markaad yacni sujuudda hore ka soo tooso tii labaad aad ku laabanin fadhiga u dhexeeyo inaad lugaha intaasaa u taagto oo faraha fiidooda aad ku istaagto inaad yacni cirbahaaga ku fadhiisato waa sida caadiga oo dee loo dadka yani loo fadhiisabo fadhigaa bal ka waran qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas hiyo sunnatu wey waa sunnadii nabiga fa qulnaa waxaan nidhi innaa anagu la naraahu waxaanba u caqiidaynaa qofka sidaa u fadhiistay ee iftiraash aan u fadhiisanin lugta bidix aan ku fadhiisanin ee faraha fiidooda intuu dhigto cirbihiisa ku fadhiisto jafaa'an baan yacni ku tirinaa angeeg oo birajuli ninka ku sugan xoogaa yacni reebaadinimo iyo cilmi yari baan ku tirinaa mar hadduu cirbaha ku fadhiisanayo ee uu lugta uuna ku fadhiisanin iftiraash uuna samaynin saan baan u ictiqaadinaayo bal ka waran qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas bal hiya inay jafo tahay iskaba dhaafe hiya sunnatu nebiyikum weeye sala allahu calayhi wasalam waa nebi maxamed sunnadiisi wey marka waa sunno markaad atixiyaadka ka soo toosto ama lugta bidxa unbaad ku fadhiisani ama saasaad u fadhiisani oo faraha fiidooda intaad dhigataad cirbaha ku fadhiisani labaduba caadi weeyade labaduba waa sunno iqca makruuha waa jiraa oo la diido oo fadhi daanyareed layaha salaada fadhigeeda markii laga hadlayo juluuskeeda mid la diidaa jiro oo aliqcaa ulmakruuh la yidhaahdo fadhi daanyareed lagu lagu xisaabo kaa wuu noo imaan doonaaye waxa weeye waa dabada oo dhulka la dhigo lugahana saa loo taago haddaad salka intaad dhulka dhigto jilbahana aad saa u taagto lugaha saa u taagto gacmahana aad dib u qotansato dhulka dhigato saa u fadhiisato kaas weeye fadhiga eyga iyo daanyeerkay u fadhiistahane ka karaahadahoo la diidayo kaa woy ee ma aha midkan rawaahu tirmidi baa xadiidka wariyey wa muslim wa abu daawuud can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaquulu mid yidhaahdo bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda allahuma kfir lii warxamnii wacaafinii wahdinii warzuqnii waa ducada lagu akriyay labada sujuudood dhexdooda fadhiga udhexeeya baynasaynka hay aljuluus bayna sajdatayn fadhiga labada sujuudood udhexeeya allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wacaafinii io cafi wahdinii iyo hanuuni warzuqnii iyo risaaq saasuu nabigu akrin jiray rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi jalsat listiraaxa jalsada la yidhaha jalsat listiraaxa jalsatun khafiifatun caqiba sajdati haaniya wa qabla alqiyaam sujuudda labaad markaad ka soo kacdo intaadan weli istaagin oo wax yar la fariisto taasaa la yidhaha waxay ku jirtaa salaada rubaaciga ah yacni ragcadda koobaad ragcadda koobaad sujuuddeeda labaad markii laga soo kaco waa la istaagayaa soo ma wax yar baa saa lugta ugu fadhiisanaysaa markaasaad kacaysa ragcadda haalisada ahna saasoo kale wey salaada rubaaciga ah ragcadda haalisada ah markaad ka kacayso midda afraad u istaagayso sujuudda labaad aad ka soo toostana wax yar baa saa u fadhiisanaysa jalsatulistiraxa la yidhaha wa hiya sunnatun weeye cinda shaaficiyi wa isxaaq wa axmed wey wa qaala kayruhu waxay yidhahdeen laysad yacni sunna waa likhuluwi xadiidi abi xumayd canha xadiidka abi xumayd kuma aysan jirin yacni markii salaada la tilmaamayey waxaa looga jawaabayaa maqnaanta xadiidkaa ay ka maqan tahay inayna waajib ahayn bay kutusinaysaay meesha yacni salaada arkaanteediiyo waajibaadkeedii baa lagu tirinayey waa sunno jalsatu istiraaxadu waa sunno can abi qilaabata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sallaa lanaa malik binu xuwayris malik binu xuwayris ninka la yidhaahdaa na tujiyey salaata rasuulillaahi buu na tujiyey sala allahu calayhi wasalam nabiga si u tukan jiray wa kaana wuxuu ahaa malik binu xuwayris idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu ka soo qaaday min asajdati alaakhirati sujuudda dambe fi ragcati aluulaa ragcadda u horayso qacadda wuu fadhiisanayey uma qaama markaasuu kacay jalsatu istiraaxa layidhaha markaad sujuudda ka soo toostaad waxa yar lugta ku fadhiisanaysaa markaasuu haddana kacayaa qofku asagoo takbiirtii weliba aan goynin hadduu yacni imaam yahay saasuu usoo fadhiisanayaa takbiirtina wuu wadaa allahu akbar bul takbiirta wuu dheeraynayaa marka wuuna istiraaxadaana wuu la imaanaya jalsatu istiraaxadaas waxyaalaha haddii imaamka lagu khilaafa aysan dhib lahayn waayo imaamku hadduusan la imaanin jalsatu istiraaxadaas adigu waa iskala imaan kartaa intaasaa ugu fadhiisaton baa iska kacaysaa maxaa yeelay mukhaalafo faaxishaa kuma sugno way imaamka lagu khilaafo ma aha marka waa iskala imaan kartaa adigu haddaa rabto rawaahu lkhamsatu ilaa musliman wa lafdu lbukhaari wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca markuu rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kakor uga soo qaado can isajdati haaniya sujuudda labaad jalasa wuu fadhiisanayey wactamada cala alardi ardaduu cuskanayey uma qaama markaasuu kacay intuu lugta ku fadhiisto oo dhulka saa u cuskado yuu istaagayey markaas markaasuu istaagay jalsatulistiraxa la yidhaha marka waa sunno aye waa sunno haddaaduun isaga tagtana waxba dhiba male waxyaalaha uun sawaabka kamilayo oo salaada sunanteeda un bay ka mid tahay atashahud lwal ataxiyaadkii hore iyo wahay-atljuluusi fi salaad salaada marka la fadhiisanayo sida loo fariisanayo fadhiyaha salaada loo ogolay sido oo salaada markaad atixiyaasanaysa iyo marka kaleeto fadhiga beenaseenkaa iyo sida loo fadhiisto iyo atixiyaadkii hore can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaftatixu salaata salaada wuxuu ku furfuranayey bitakbiir takbiir buu nabigu salaada ku furfuranayey oo dee waa takbiiratu ixraam oo salaada taxriimuhaa atakbiir wa taxliiluhaa atasliim waayo takbiir baa lagu galaa oo allahu akbar mar haddaad tidhaahdo wixii awal kuu bannaanaayo o dhan baa xaaraam kaa noqoni inaad iska soo socoto lama ogolo hadhadal laguma ogolo wax cunidii waxabid laguma ogolo nidaamka iyo hay-adaas yacni salaada lagu yaqaano oo tixan waxaan ahayn laguma ogolo